الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم سورة الجمعة أي درس أنه ما تكبل waa suurad ka mid ah suuradaha madaniga ah oo waxay soo degtay hijradii nebiga sal alla alay wasalam kadib waxay ka hadlaysaa mawduucyo dhowr ah ta ugu horeysa risaaladii nebiga sal alla alay wasalam iyo soo diriddiisu sida ay u ahayd nicmo weyn kadibna ahlulkitaabka khaasatan yahuudda iyo kitaabkoodii siday u galeen akhiiranna waxaa laga hadlayaa oo suuraddu ay ka hadli doontaa jumcada iyo salaadeeda aan tukanno ayaa laga hadli doonaa oo suuradda akhirkeeda ay ka hadli doonta yusabixu waxaa nasaha lilaahi ilaahay waxaa nasaha oo wixii aan u qalmin oo dhan ka fogeeya maa fi samaawaati samaawaadka makhluuqaadka ku sugan iyo wamaa fi lardi iyo dhulka dhexdiisa makhluuqaadka ku sugan allihii almaliki boqorka ahaa alquduusi ee dahirnaanta badnaa ama dahirnaanta ku xeeldheeraa alcasiizi ee qaalibka ahaa arrimihiisa u adkaa alxakiimi ee xikmadda leh huwa isagu alladii midka wey bacatha bixiyey fi lummiyiina kuwii ummiyiintaha dhexdooda bixiyey rasuulan rasuul rasuulkaasoo minhum iyaga ka mid a rasuulkaasoo yatluu akhrinaya calayhim korkooda aayaatihi alle aayadihiisa ku akhrinaya oo wayusakiihim dahiraya oo wayucallimuhum baraya alkitaaba kitaabka iyo walxikmata sunnada wain kaanuu haba ahaadeen ama wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan min qabli bicthati wey intaan la soo saarin la fii dalaalin baadi dhexdeed bay ahaayeen mubiinin oo cad wa aakhariina kuwo kalena dhexdooda ayuu saaray ummiyiinta lagu cadfaya wa aakhariina wabacatha wuu diray rasuulkaas aakhariina fii aakhariina kuwo kale dhexdoodana wuu diray kuwa kale oo minhum ummiyiinta ka mid ah kuwa dambe oo lamaa yalxaquu aan haleelin oon gaadhin bihim ummiyiinta aan gaadhin oo soo haleelin wahuwa alle alcasiizu midka qaalibkaa way alxakiimu ee falsama daalika kaa oo soo diridiisa kuwa ummiyiinta iyo kuwii dambaba loo diray ah fadlullahi ilaahay fadligiisa wey yu'tiihi wuxuu siinayaa man yashaau cidduu doonuu siinaya wallahu allana dulfadli fadli iyo dheeraadkii u saaxiiba weeye fadligii alcadiimi ee weynaa suuraddu waxay ku bilaabatay sidii suuradihii horeba ay kusoo bilaabanayeen in laynoo sheego allah subxaana wa tacaala tasbiixdiisa iyo nasihidiisa inay khalqiga oo dhan wada hayaan kuwa dhulka ku nool iyo kuwa samada ku noolba ilaahay bay nasahayaan subxaana wa tacaala oo waxaan u qalmin oo dhan bay ilaahay subxaana wa tacaala ka hufayaan allahaasina waa midka boqorka ah waa midka lahaanshaha iska leh wax kasta oo jira isagaa iska leh quduus weeyaanoo wuu dahiran yahay wuxuu ka dahiran yahay wax kastooo dhimanaan iyo ceeba buu ka dahiran yahay casiiz weeyaanoo waa qaaliboo cid walbuu ka adag yahay oo layskuma taagi karo xakiim weeyaanoo shay walba meeshiisu dhiga lama seego shaygu meesha ku habboonaa lama seego rabbi subxaana wa tacala taa waa allah iyo khalqigiisu inay ku tasbiixsanayaan allah subxaana wa tacaala intaa markuu sheegay wuxuu ku xijiyey dhicisada iyo soo saaridda nebi maxamed salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inay tahay arrin muhim ah alle waa midka soo bixiyey rasuul soo bixiyey ummiyiinta dhexdoodana kusoo bixi ka soo bixiyey yacni bacata bimacnaa arsalow wuxuu soo diray rasuul rasuulkaana waxaa laga soo dhex diray ummiyiinta ummiyiinta loo soo diray macnaha ummiyiinta waxaa la yidhahdaa alummiyi waxa weeyaan macnaha waxa weeyaan waa jamcu ummiyin ummigana waxaa la yidhahdaa waa nisbatun ila alum baa la yidhahdayo waa ruuxaan waxbana akrin karin waxbana qori karin ruuxaasaa la yidhahdaa ummi la yidhahda bulshada ay tilmaanteedu sidaa u badan tahay oo waxna qorin waxna akhriyin baa marka ummiyiin la yidhahdaa waana sidii ay waagaa hore carabta u badnaydo dadka wax qoro way ku yarhayaan ama wax akrin karaya macna waa nisbatun ilum baa la yidhaahdaayo ruuxu markuu hooyadii ka soo baxo waxna ma akrin karo waxna ma qori karayo saas macna marka carabtaa tilmaantaa lahayd waa ka nabigu sal lla alay wasalam xadiidka saxiixa bukhaariiyo keyrkiis soo saareen odhanaya markuu ka hadlayay bisha naxnu ummatun ummiya laa naqra'u walaa naktubu nabir sal lay slm ummad waxaanu nahay ummiyad ah oo waxna akriyin waxna qorin baanu nahay buu nabir sal lla alay wasalam ayb marka carab dhexdeedu alla ka soo saaray subxana wa tacaala bacata fi lummiyiina rasuulan rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid ah ayaga ka mida waxaa macnaha wax way laga wadaa iyagu ka dhashay ama mid ka gudaweyn waxaad tidhahdaa sidoodoo kaleu bashar yahay sidoodoo kaleu bani aadam yahay jinsi kale ma aha malaa'ig ma aha yani waxa weye wax kale kama samaysna waa iyaga oo kaleeto oo bashar ah rasuul in loo soo diro waa nicmo waxaa nicmada dhammaystir u ah rasuulka loo soo diray inuu iyaga ka mid yahay oo bashar iyagoo kale u yahay oo isfahmi karaan maxaa yeele haddii cid kale loo soo diri lahaa malaaig loo soo diri lahaa mayna isfahmeen saas macnaha rasuulan minhum rasuulkaasoo akrinaya muxuu qabanaya rasuulkaas rasuulkaasi wuxuu qabanaya aayaadka ilaahay buu dushooda ku akrinaya waa qur-aanka wuu taskiyeynayaa oo taskiyada waxaa laga wadaa wuxuu ka dahirayaa wax kastoo xun buu ka dahiraya yani wuxuu ku tarbiyeynayaa tacliimtii wixii uu baray oo kitaabka aayaadkiisa ahaa inay dhaqan geliyaan oo qaataan oo ictiqaadiyaan oo ay ku camalfalaan midaasuu ku tarbiyanaya markaasaa waxaa laga dahirayaa akhlaaqdii xumayd buu ka dahirayaa ictiqaadkii xumaa buu ka dahirayaa yani waxa weye wax alla wixii xumaa oo dhan buu ka dahiraya oo wanaag buu ugu bedelaya maana wuxuu barayaa ilaahay kitaabkiisa iyo walxikmata xikmadda waa kan soo marnay inay jamaahiiru ahlilcilmi qabaan in laga wado sunnada nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh yani dhaxalkii uu nabigu ka tegay axaadiistiisa laga wadaa oo macnaheedu waxa weeyaan waa lamada masder alaa inii uutiitu lkitaaba wamilahu macahu waa ka nabigu sal lay slm waxaa la isiiyey kitaabka qur-aankaa iyo kitaabka qur-aanka mid la mid ah qur-aanka midda la midkaa waa sunada nabiga iyo axaadiistiisa way salawatu rabbi waslamu caleyh marka qur-aankiina waa baraya waxaa kaloo uu barayaa xikmadii oo axaadiistiisii labadaba buu baraya wain kaanuu min qablu lafii dalaalin mubiinin intuusan u imaaninna baadi cab bay ku sugnaayeen caqiide ahaan dhagaxyaan bay caabudi jireen akhlaaq ahaanna in badan bay kharibnaayeen yacni waxa weye jaahiliyay ku sugnaayeenoo waxay ahaayeenba lama yaqaan qoladaasuu ilahay usoo saaray subxana wa tacala dhexdoodu ka soo saaray iyagaana loo soo diray ma iyaga keliya risaaladiisu ku egtahay maya wa aakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim aakhariinadaasi laba meeloodba waa lagu xidhi karaa huwa aladii bacata fi lummiyiina in lagu xidho oo la yidhaahdo huwa aladii bacata fi lummiyiina wa fi aakhariina saa waa lagu xidhi kara waa laisugu cadfi karaya waxaa kaloo lagu cadfi karaya ayb wayucallimuhum wayucallimuhum taas damiirka humtaas aakhariinada waa lagu xidhi kara waa lagu cadfi karaya oo waxay noqonaysaa wayucallimuhum wuxuu barayaa alkitaaba kuwee barayaa ummiyiinta hore wey wayucallimu aakhariina kuwo kalena wuu baraya oo minhum ayaga ka mid sidaas hadalkiisa ugu xidhaya maanaa labadaba waa laba wajiyo sax ayb marka kuwo kaleeto oo minhum ka mida ummiyiinta kuwaasoo aan weli soo gaadhinoo kuwan aan soo haleelin kuwaana waa loo soo diray ummiyiinta horeba waa loo soo diray kuwo kaleeto oo dib ka imaan doono laakiin weli aan imaaninna waa loo soo diray kuwaas dambe yay yihiin marka kuwaa dambe waxa weeyaan saxaabada nebiga sal lla alay wasalam la joogay oo la noolaa oo ardadiisa ahaa mooyaane wax alla wixii dib ka soo islaami doonoo dhan ilaa qiyaami saaca ilaa qiyaamadu ay ka imaanayso ummaddaa dib ka imaan doonta ee islaamnimada qaadan doonta ayaa laga wadaa wa aakhariina minhum lamaa yalxaq marka ummaddu waa intaas umiyiinta hore waxaa laga wadaa asxaabu rasuulilah gadaal wa aakhariina minhum lamaa yalxaquuna waxaa laga wadaa ummadaha dib kasoo islaami doona saas way maanaa ilaa adduunyadu ka dhammaanayso ee nabiga rumeeyey salawatu rabbi waslamu caleyh marka risaaladiisu inay caam tahay ayay kutusaysa xadiid baa jira nabigu uu ku fasiray sal lay wasalam oo saxiix sheekheynku ay soo saareen bukhaari iyo muslim min xadiidi abi hurayra abu hurayra wuxuu yidhi wa aakhariina minhum lamaa yalxaquu bihim markay soo degtay ayaa waxaan weydiiyey nebigu yidhi rasuulka waa kuwee rasuul allow miyay yihiin kuwan kama jawaabin nebigu waa ka aamusay mar labaad baan ku celi nebigu waa ka aamusay mar saddexaad baan ku celi nebigu markaa saddexaad buu nebigu sal lay wasalam salmaan alfarisi oo meesha fadhiyay intuu gacanta kor ka saaray baa wuxuu yidhi law kaana aliimaanu cinda thuraya lanaalahu rijaalu min haulaai buu nabig sal lay slm hadduu iimaanku uu xidigaha ururka agtooda joogi lahaa rag reer furus ah baa halkaa ugu tegi lahaa buu nabigu yiri salawatu rabbi waslamu caleyh marka furus waa raggii waa qoladii uu kasoo jeeday yani waxa weeyaan salmaan alfarisi niman marka adag oo aada u qiimo badan baa kasoo islaamay oo markii dambena runtii waxa weye islaamka fidintiisa iyo qeyb libaax ka qaatay marka nebigu sal lay wasalam furus buu ku fasiray laakiin ayaga keliyata ma ahee cajam oo dhan iyo wixii dib ka imaan doono oo dhan ayaa laga wadaa sidaas wey macna ayb waaakariina minhum lama yalxaqu bihim wa huwa alcasiizu alxakiim dalika fadl llahi yu'tiihi man yashaau waxa weeye soo diridda nebiga la soo diray kullina loo diray kuwii waagaa joogay iyo kuwii dib ka imaan doonaba loo wada diray waa fadli ilaah oo fadliga ayaa iskale ilaahay rasuulkiisa maxameda buu ku khaas yeelay salawatu rabbi waslamu caleyh fadliga saa waa la dhihi karaa oo fadlun calaa rasuulihi wa maxaa yeelay rusushii hore nin walba waxaa loo diri jiray un qowmkiisa keliyaa loo diri jiray isaga laakiin kuwii waagaa joogay iyo kuwa dib ka imaan doono dhan baa loo wada diray waa fadli isaga lagu khaas yeelay wey taasi waa tafsiir waana fiican tahay waxaa soo gelaya dalika fadlullah soo diridda la soo diray kitaabkaa loo soo dhiibay aayaadkaa loo soo dhiibay waa fadli oo ilaahay uu ku tafadulay ummadda loo soo diray innagana fadli bay inoo tahay oo waa dheeraad alle ina siiyey soo diridda nebi maxamed salawatu rabbi waslamu caleyh isagana in risaaladiisu ay caam tahay oo kuwii joogay iyo kuwa dambaba loo wada diray waa fadli ilaahay siiyey subxana wa tacala dalika fadlullahi yu'tiihi man yashaa wallahu dul fadli alcadiim saasaa laga wada yusabixu waxaa tasbiixsanaya suuraddan iyo suuradda ka dambaysa ee munaafiquun labadaba waxaa sugan nabigu sal lay wasalam inuu akrin jiray yani jumcada salaada jumcada labadeeda ragcadood inuu nabigu ku kala akrin jiray ayaa sugan yusabixu waxaa nasahaya oo ku tasbiixsanaya lilahi alle maa makhluuqaadka fi samaawaati samaawaadka dhexdooda ku sugan iyo wamaa makhluuqaadka fi lardi dhulka dhexdiisa ku sugan dhammaantoodba allihii almaliki ee boqorka ahaa wax walba iska laha alquduusi ee dahirnaanta ku xeel dheeraa meelay ceeb ka soo gashay ee dhimanaansho aan lahayn alcasiizi ee qaalibka ah en laysku taagi karayn alxakiimi ee xikmadda laho shay walba meeshuu ku haboonaa dhigo huwa alle alladii midka weebacasa bixiyey oo diray fil ummiyiina ummiyiinta dhexdooda ayuu diray rasuulan rasuul uu diray bacata wuu diray rasuulan fil ummiyiina ummiyiinta dhexdooda kuwaan waxbana akriyin waxbana qorin ayuu dhexdooda diray rasuulkaasoo minhum ayaga ka mid a ayaga ka dhashay ama bashar iyo bini aadam ayagoo kale ah saas rasuulkaasoo yatluu akrinaya calayhim korkooda aayaatihi ilaahay aayadihiisa ku akrinaya qur-aankii degahayey wuu baraya oo ku dul akrinaya wayuzakiihim wuu dahirayaa oo shirkiga iyo jaahiliyada iyo nifaaqa iyo akhlaaq xumada ayuu ka dahiraya iyo macaasida wayucallimhum wuxuu barayaa alkitaaba kitaabkiibuu barayaa waa qur-aanka waalxikmata iyo sunnada iyo axaadiistuu baraya wain kaanuu waxay ahaayeen min qablu horaan min qabli bicatihi soo saaristiisa ka hor waxay ahaayeen la fii dalaalin baadi dhexdeeda kuwo ku sugan mubiinin oo cad jaahiliyay ku sugnaayeenoo niman dhagaxyaan ilaahye ka dhigtay ahayn say u lunsan yihiin dhaqanna aan lahayn isku duubni iyo yani waxa weye yani qiimo kaleeto weynna aan lahayn dad lunsan oo hawsan ba ahayn macna ilaahay baa usoo saaray subxaana wa tacaala si uu ugu hanuuniyo marka muhimadda rasuulka sal lay slam sidaas eh wa aakhariina muhimadaasi marka waxaa dhaxlay culimadaa dhaxshay culimada waajibkoodu marka waxa weeye inay ilaahay aayaadkiisa dadka ku dul akriyaan taskiyeeyaanoo xumaanta ka taskiyeyaan kitaabka ilaahay iyo xikmadda oo sunnada nebigana ay baraan waajibkoodu kaas wey midda saaran ilahi subxana watacala uu saaray middaa iyada wa aakhariina wa fii aakhariina kuwo kale dhexdoodana wuu diray alle kuwaasoo minhum ummiyiinta ka mid ah ummiyiinta ka mida marka la leeyahay dhalasho ahaan kaga mid maaha laakiin waxay kaga mid yihiin xagga mabda iyo iimaankay kaga mid yihiinoo hal ummad bay isku yihiin yani iyagoo kale maaha umiyiin ma aha dhalasho ahaanna isuguma yimaadaan laakiin waxaa laga wadaa waa aakhariina kuwo kalena dhexdooduu diray oo minhum kuwa hore ka mid ahoo isku ay isku ummad yihiin oo walaalo yihiin kuwaasoo lamaa yalxaqu aan haleelin weli bihim kuwa hore aan haleelin aan soo gaahin weli maynan soo gaadhin laakiin way soo gaari doonaan lamaa baa la isticmaalay somaali wahuwa alle alcasiizu midka qaalibka way alxakiimu ee falsan yani waxay la macno tahay wladiina jaauu min bacdihim taan soo marnay o kale wey saas maana markii muhaajiriinta la sheegay ansaarna la sheego waladiina tabawa'u daara layidhi wladiina jaauu min bacdihim wey wa aakhariina lama yalxaquun ama waxaad leedahay wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina wansar wladiina tabacuuhum soo maarata waa qeybtii saddexaad wey maana waaaakhariina lama yalxaquu bihim wahuwa alcasiizu alxakiim dalika kaasi aan soo sheegnay fadlullahi ilahay fadligiisii wey yu'tiihi wuxuu siinayaa alle fadligaas man yashaau ciduu doono wa huwa allana wallahu allana dulfadli dheeraad siin mid u saaxiiba weeye fadligii alcadiimi ee weynaa fadliga weyn ilahay waa bixiyaa addoommadiisuu siiyaa laakiin nin walba ma siiya dadkaasuu siiyaa mathalu ladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamathali lximaari yaxmilu asfaara kitaabkaa marka laynoo soo dejiyey ayaa waxaa layna dareensiinayaa xilka inaga saaran waxaa tusaale laynagu soo qaadanayaa ummaddii inaga horraysa yahuudda ahayd xilkii la saaray ee kitaabkooda laga saaray iyo say u dayaceen waxaa layna leeyahay innagana sidaasoo kale ha yeeline kitaabkaa qiimaha badanee ilaahay idiin soo dejiyey xilkiisa laydin saaray xilkiisa ilaaliya oo yahuud oo kale ha noqonina mathalu ladiina kuwii xaalkoodu xumiluu la xambaarsiiyey attawraata tawreed la xambaarsiiyey uma kadibna lam yaxmiluuhaa aan xambaarin mahalkoodiiyo sifadoodu waxa weeye ka mathali lximaari dameer sifadiisoo kale wey dameer xaalkiibay kale la mid yihiin dameerkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waaweyn bi'sa waxaa baas lahaaday mathalulqawmi qowmkii sifadoodiiyo xaalkood kada mathalulqawmi qowmkii xaalkoodiiyo sifadooda yaa baas lahaaday aladiina qowmkaasoo kadabuu beeniyey biaayaat illahi ilahay aayaadkiisa wallahu allana laa yahdii ma hanuuniyo alqawma qowmka ma hanuuniyo alaalimiina ee aalimiinta yahuud baa ilaahay tawreed u xambaariyey waa loo xambaariyey waxaa laga wadaa bimacnaa waa loo soo dejiyey kadibna ilaalintiisi iyo camalfalkiisa iyo barashadiisaa la saaray dushoodaa la saaray waxaa layihi kitaabka xilkiisa qaada sidaa markii loogu xambaariyey maynan xambaarin maynan xambaarin macnaa wax weeyaan way dayaceen barta haddii la yidhi mayna samaynin ku camalfala haddii la yidhi maynan samaynin ilaaliya haddii la yidhi xifida maynan samaynin intay gacanta ula tageen bayba kitaabkii ku ciyaareen oo bedeleen sidaasay yahuudi sameeyeenoo xilkii alla saaray oo tawreed ka saaray mayna samaynin masalkoodiiyo marka sifadooda tilmaantay leeyihiin waxa weeye waa sidii dameer oo kaleeto xaalkoodu waa xaal dameer oo kaleeto dameer kutub waaweyn ay dusha ka saaran tahay oo kaleeto oo dhankay iskaga mid yihiin waxa weeyaan mashaqo iyo dhib haddana intifaac la-aan ah waju shabahu kaas wey mashaqo iyo dhib ku saaran haddana wax intifaaca aan lahayn wixii lagu intifaacsan lahaa waa ku saaran yihiin laakiin intifaaciisii haddana waad ka qatanta yahuudi kitaabkii tawradahee qiimaha badnaabay xambaarsan yihin oy sheeganayaan culayskii waa saaran yahay haddana intifaaciisii waxba kuma qabaan noloshoodiina kumayna intifaacin aakharana ma anfacayo dee wayba ka tageenba somal culays marka waa ku hayaayo dee waa saaran yahay laakiin haddana wax manafacada male waxay la mid tahay dameerkaas kutubta waaweyn la saaray ee culayska dhabarkiisa macnaha waxa weye culayska la liicaya ee la rafaadsanee la mashaqaysan haddana kutubtan saaran manaafacaadka ku jira aan intifaacsan karin wax manaafacaad lagu xambaarsan yahay laakiin intuu kitaabkii akhristo oo waxa ku yaalla fahmo kuma camal fali karayo dameer oo kaleetu rabbi subxana wa tacala dameero oo kale wey dameerka inta badan waxaa matal loogu soo qaataa iyo tusaale xagga yani yani balaadada axmaqnimada nacasnimada shay marka macnaha matal laga bixinayo nacasnimadiisa iyo caqlixumadiisa ka maali ximaar baa la dhaha waa dameer oo kale saas wey maana leanna waxaa la yidhahdaa xayawaanaadka yuu ugu axmaqsan yahay baa la yidhahda ugu doqonsan yahay meel kale waa kaan soo marnay fi suurati alacraaf allah subxaana wa tacaala dadka intuu aayaadkiisa siiyey oo diinta siiyey haddana diintii ka siibtay oo ka dhex baxay oo dhaqankeedii ka tegay mathaluhum ka mathali lkalbi oo inagii soo marnay xaalkoodu waa ay oo kaleeto in taxmil calayhi yalhas aw tatruku yalhas haddaad eridana wuu hiraanhiriyo carabku laalaadin haddaad ka hadho ood iska daysana carab laalaadintiiyo hiraanhirka dayn maayo ay oo kale waa marka dadka ilaahay intuu diin siiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala wax baray oo xil uu saaray dhaqankii ka tegay ilaahay subxaana wa tacaala labadaa tusaale cajabta badan buu qur-aanku misaaliya midi waxa weeya waa ay oo kale midna waa dameer oo kale wey xaalad aada u liidato wey marka marka yahuud oo kale ha noqonina ee kitaabkaa ilahay idiin soo dejiyey subxaana wa tacaala ilaaliya la leeyahy ilaaliya oo haya oo macnaha waxa weye fidiya oo dhaqan geliya oo waardiyeeya oo u dagaalama oo xifdiya oo hadde waxa weeye ka mathali lximaari innagana waa ina haysataa ka mathali lximaar dameeroo kalaa la noqonaya marka macnaha mathalu aladiina kuwii xaalkoodu xumiluu la xambaarsiiyey altawraata tawreed la xambaarsiiyey uma kadibna lam yaxmiluuha aan xambaarin tawreed mathalkoodu iyo xaalkoodu ka mathalilximaari dameer xaalkii oo kale wey iyo sifadii dameerkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waaweyn bisa waxaa baaq lahaaday mathalulqawmi qowmkii xaalkooda iyo sifadooda aladiina kuwaasoo kadabuu beeniyey biaayaati illahi ilahay aayadihiisa beeniyey dadka aayadaha ilaahay beeniyey markii la siiyey kadib kuwa arrinkooda iyo xaalkoodu iyo sifadoodu waa xumaatay wallahu allana laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii ma hanuuniyo aldaalimiina ee aalimiinta ahaa kuwa aalimiinta ee kuwaasoo kale ilahay ma hanuuniyo subxana watacala waxaa sugan nabiga sal lay waslam xadiid cabdullahi bn cabaas uu ka warinayo uu leeyahay man takallama ywma aljumucati walimamu yakhtub fahuwa kalximaari yaxmilu asfara ruuxii jumcada khudbadoo socota hadla imaamkiina uu khudbaynayo waa sidii dameer kutubu saaran tahay oo kaleeto wayaan bu nabi sal lay waslam macnaha waxa weeyaan waxaa loogu miisaalinaya isagana khudbada socotahay manaafacaadkeedaa la doonaya inuu dhagaysto oo isku mashquuliyo u dheg raariciyo khudbadii waa ku socotaayoo isma dhaqaajin karo oo mashaqo iyo dhib waa haystaa laakiin hadalkan dhacaya haddana waa ka sii jeeda waa ka mashquulsan yahi soo ma jir sheeku ugu mashquulsan yahi marka culayskiina waa haystaa manaafacaadkiina waa ka maqan yahi waa dameerkaa kutubta wado oo kalete macnaha marka wax kasta cid kasta oo shay xilkiisu saaran yahay culayskiina saaran yahay intifaaciisiina ka maqan yahay ayaa tusaalahaas iyo miaalka yani waxa weya loo soo qaataa qul yaa ayuha aladiina haaduu in zacamtum anakum wliyaau lilahi min duni nnaas fatamanaw lmowta in kuntum saadiqiin muslimiinta maanta xaalkooda marka la fiiriyo taqriiban tilmaantaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ku sheegay yahuudda kama foga kama foga leanna ilahay kitaabkiisa uu soo dejiyey ee uu xilkiisa saaray kuwa maanta joogaaya in badan oo ka mid a xilkaasi waxaad muddaa mayna qaadin maynan xambaarin maxaa yeelay barashadiisiina waad ogtihiin meeshaad garanaysaan buu yaallaa ku dhaqankiisana iskaba dhaaf ku dhaqankiisa intaa xataa la kari karayo ama shaksi ahaan aad kari karto ama gurigaaga aad kari karto ama bulsho ahaanba aad kari karto aan kari karayno ayaa macnaha waxa weye aan lagu camalfalay iska dhaaf haddii dawlad iyo maxkamado iyo nidaam bulsho iyo nidaam dhaqaale iyo nidaam military iyo nidaam xidhiid dibadeed iyo haddii la gaadho taasi waa horaaba laga fogeeyo waxaa la yidhi shaqo kuma leh shaqo kuma leh masaajida iyo meelahaas iyo intii rabto un ha ag warwareegto ama hawlahaas rag baa iska leh nidaamyaa loo dejistay yani waxa weye gaala laga soo ergistay waxbaa lagu dardarsaday isagiina waxaa la yidhi hawshaa ma geli kartid meel marka cidhiidi ah baa lagu xidhay khaanad gooniyaa lagu xidhay marka ka mathali lximaari yaxmilu asfaaran xilkiisiina waa ina saaran yahay xifdigii iyo mas-uuliyaddii xilkii lanaga saarayna waa la dayacay marka aada loogama foga taqriiban tilmaantan ilaha yahuudda hadda uu ka bixinayo muslimiinta maanta joogaayo aada ugama foga macana ayb qul yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad sheegataan annakum idinku wliyaau haddaad sheeganaysaan annakum idinku wliyaau inaad awliyatiin awliyadaasoo lilaahi ilaahay u sugnaaday min duuni nnaasi dadka ka sokow haddaad dadka ilaahay inaad ka xigtaan qabtaan ood sheeganaysaan fatamannaw jeclaada almawta geerida jeclaada in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegaya walaa yatamannaw walaa yatamannawnahu geeridii ma jeclaanayaan abaddan weligood jeclaan maayaan bimaa qadamat waxay hormarisay sababtii aydiihim gacmahooda ay hormariyeen wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan weye bilaalimiina aalimiinta waa ogaansho badan yahy qul waxaad tidhahdaa nebi maxamedow ina almawta geerida alladii kaasoo tafiruuna aad ka cararaysaan minhu xaggiisa fainahu isagu mulaaqiikum kii idinla kulmayo wey uma kadibna turadduuna waa laydin celin ilaa caalimi alghaybi waxa maqan midka ogsoon washahaadati iyo waxa joogaba fayunabbi'ukum warkaasuu idin warrami bimaa shay buu idinka warrami kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waxaad samayn jirteen markaasuu idinka warramay yahuudi waa kaan soo sheegnayo waa kuwa yidhi naxnu abnaa'u llahi wa axibaa'uhu annagu waxaan nahay wiilashii ilaahay carruurtiisii baanu nahay dadkuu jeclaana waa annaga lan tamatsana annaaru ilaa ayaama macduudaad waa iyagu oo idhi yacni waxa weeyaan naartana taaban mayso maalmo tirsan mooye jannaa aad jannada annagaa iskale lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaara waa kuwa yidhi jannada geli maayo ciddii ama yahuudiya ama nasraaniya mooye yahuudina waxay tihi jannada yahuudun baa iskale nasaarana waxay tihi jannada nasaara unbaa iskale nimanka halkaa isla gaadhay baa beentooda laga salgaadhaya warkaasi inuu been yahay baa layna tusaya oo ina waxba ka jirin waxaa la yidhi nebi allow waxaad ku tidhaahdaa kuwii yahuudoobayow haddaad sheeganaysaan inaad ilaahay addoommada ka xigtaan ilaahay inaad xigtaanood addoommada intooda kale ka xigtaan ood awliyadiisii tihiin oo idin jecel yahay haddaad saa sheeganaysaan ood qabtaan fatamanawu lmawta geeri jeclaada leh geeri tamaniya hadday runtiin tahay oo ilaahay dadka waa ka xignaayoo anagu naga jecel yahay ay runtiin tahay waxaad jeclaataan inaad dhimataan saasaa la yidhi macnaha waa kan soo marnay oo wuxuu leeyahay ibnu kathiir caleyh raxmatullah isagu wuxuu rajaxayaa fatamanawu lmawta bimacnaa aynu habaartanna waay fatamanaw mubaahala iyu laga wadaayo yacni waxa weeye ha la habaartamo oo haddaad khaldan tihiinna in aada le-ataan oo dhammaataan kadibna laydin cadaab haddii aanu anagu khaldan nahayna inaanu halaagsamno aynu mubaahaladaa galloon ishabaarno diyaar mawti marka diyaaru ma aha taasaa laga wadaa ee macnaheedu ma ma aha buu leeyahay ibnu kathiir caleyh raxmatullah in la leeyahay jeclaada inaad dhimataan oo geeri u yeedha maxaa yeelay xataa ruuxa muslimka ee mu'minka buu leeyahay mu'minka islaamnimadiisa iyo iimaankiisa inuu janno ku helayo rajaynayaay inuu geeri tamaniyo oo jeclaado dhimasho ama uu baryo waa loo diiday oo nebigu waxaa ka yidhi sal lla alay waslam midkiin yuusan geerida tamaniyin maxaa yeelay hadduu xumaan samaynayo oo khaldan yahayna inuu soo noqdaa rajo laga qaba inuu soo noqdaa suroobi karayso waktiga dheer uu ka faa'iidaysto haddii uu wanaag samaynayo oo uu saxsan yahayna dee cimrigaa dheer waxunbuu ka horsanaya saas daraaddeed ilaahow idil midna yuusan dhimashada baryin buu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka wuxuu leeyahay xataa mu'miniintii haddii ay masaladu tahay geeri u yeedha oo barya inaad dhimataan haddee iyagu laftoodu waxay odhan lahayn idinkuba waxaad qabtaan inaad ilaahay xigtaani ood janno gelaysaan idinka laftiinu geeri u yeedha saasay odhan lahay saa lagama waday marka wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa bimacnaa almubaahala aan habaartano saasuu fasiraya lakin mufasiriinta kale waxay leeyihin fatamanaw lmawta saasay ku wadayaano waxay leeyihin macnaa ruuxu haddii uu og yahay haddii uu adduunyada ka tago inuu janno gelayo adduunyadan iyo kadeedkeeda wuxuu codsan lahaa in la dhaafiyo haddaad ishubto soo ma haddaad hubto haddaad adduunkan ka tagto inaad janno gelayso cadaab aad ka badbaadayso ood maanta hubto oo damaano noocaasa lagu siiyo gelin inaad adduunyada sii joogto maada jeclaata dhibkeedi iyo rafaadkeedi iyo walbahaarkeedi iyo kadeedkeeda hallay dhaafiyaa dhihi lahay nimankan marka waxaa laleeyahay haddaadba hubtaan inaad janno gelaysaan oo ilaahay is-xigtaan ood addoommada ka xigtaan dhimasho u yeedha jeclaada inaad dhimataan saasaa lagu yaqaanaa ninkii macnaha waxa weeyaan aakhira wax ku leh saasaa lagu ogyahay rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala walaa yatamanawnahu abadan weligood geeri jeclaan maayaan oo maxay u jeclaan lahayiin bimaa qadamat aydiihim gacmahoodu waxay hormariseen horumariyeen sababto waxay sameeyeen bay ogyihiin khaladkay galeen bay is ogyihiin inay kitaabkii towreedaha bedeleen bay is ogyihiin inay ilaahay diintiisa la dagaalaman bay ogyihiin inay nebi maxamed ka hor tageen oo la dagaalameen salawatu rabbi wasalaamu caleyh bay ogyihiin inay kufri iyo gaalnimo ku kaceen bay ogyihiin iyagoo intaasoo dhan og in la cadaabina og haba yaraatee geeri u yeedhan maayaan bimaa qadamad aydiihim inay khalad galeen bay is ogyihiin nin macaasi iyo dunuub ku jirana aakhare kuma degdego soo saas ma ninka aakhare ku degdegaayo waa nin camal saalixa iyo wanaag iyo aakharena rajo qaba wey laakiin nin is-og inuu aakhara khalad haddana ku jiro aakharana cadaab gelayo u badinayahay wuxuu jecel yahay inuu sii joogo adduunyada marka nimankani khalad inay ku jiraan bay is-og yihiin saas daraaddeed u yeedhan maayaan geeri jeclaanna maayaan burbir subxana wataala weligood jeclaan maayo maxaa yeele khaladkay galeen bay is-og yihiin waa kaan soo marnay yani waxa weeyaan walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaa wa min aladiina ashrakuu dadka ilaahay kuwa nolol ah nolosha ugu dadaal badan wey xataa gaalada kale iyagaa nolosha uga dadaal badan burbileh subxana watacaala siday nolosha inay sii noodaan ugu dadaalayaan ummad kula mida maba jira saas maana yawaddu axaduhum law yucamaru alfa sana midkood wuxuu jecel yahay kun sano cimriga in la siiyo adduunkana inay dhaafaan ma rabaan sidaas daraaddeed ba waxay ku noqdeen dadka ilahay kuwa ugu furaysan sooma yani waxa wey waxaa layna tusayaa warkan ay leeyihiin ilaahay baan xignaa oo na jecel inuu beenya ruux ilaahay jecel yahoo addoommada kale ka xigaayay adduun iskuma dhajiyo mana jeclaado ee wuxuu jeclaado inuu adduunka dhaafo sidaas way macanaha waxaad ku tidhahdaa bani marka mawdgeeridan aad ka cararaysaani waa mid idinku imaanayso idin heleelayso idinla kulmaysa wey kadibna waxaa laydin celin doonaa allaha cilmigiisu wax jooga iyo wax maqanba uu koobay markaasuu idinka warramaya waxaad samayseenoo abaalgudkiisa laydin marin doonaa wy qul dha nabi maxamedow yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobay waataan soo marnay o kale qul in kaanat lakum addaaru alaakhiratu cinda allahi khaalisatan min duuni innaasi fatamanaw lmowt taaso kale qul yaa ayuha aladiina kuwii hadduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad sheegataan ood sheeganaysaan annakum idinku awliyaau inay yihiin inaad tihiin kuwo la jecel yahay ama awliyaau kuwa xiga lilahi alle kuwa xiga oo uu jecel yahay inaad tihiin haddaad sheeganaysaan min duuni nnaasi dadka intiisa kale ka sokow inta kale oo khalqiga inaad ilahay ka xigtaan oo idinka jecel yahay haddaad sheeganaysaan fatamanaw jeclaada almawta geerida jeclaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegay bukhaari wuxuu soo saaray min xadiidi cabdillahi bni cabbaas inuu nabigu yihi sal lay slam low tamanaw lmawta lamaatuu wala ra'w maqaacidahu min annar buu nabigu sal lay slam hadday geerida jeclaan lahaayeen markaaba way dhiman lahaayeen isla markaabana waxaa la tusi lahaa naarta meeshay ku lahaayeen meelahoodii baa la tusi laha bu nabig sal lay slam walaa yatamanawnahu ma jeclaanayaan oo ma tamaninayaan geerida abadan weligood bimaa qadamat waxay hormarisay sababtii aydiihim gacmahoodu ay hormariyeen wallahu allana caliimun midkii ogaansho badan wey biaalimiina aalimiinta midkii ogaansho badan wey waxba kama qarsoona alla subxana watacala qul waxaad dadaa nabi maxamedow ina almawta geerida alladii kaasoo tafiruuna aad ka cararaysaan minhu xaggiisa mawtkan aad ka cararaysaan eed ka taxadaraysaan eed ka warwareegaysaan fainahu isagu mulaaqiikum kii idinla kulmayo wey aynamaa takunuu yudrikkum lmawtu walaw kuntum fii buruujin mushayada wey haddaad meel adag xataa ka gashaan wuu idinkaga dagaanaya waa kii idin haleela wey uma kadibna turadduuna waa laydin celin ilaa caalimi algaybi waashahaadati waxa jooga iyo waxa maqanba allaha cilmiga uleh ee ogsoon xaggiisaa laydin celinaya cilmiga maqan iyo cilmiga joogaba waxaynu ognahay waxaynaan ogeynba w maana fa yunabiukum markaasuu idin warramaya bimaa kuntum waxaad ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeyo idinka warramaya inta laydin sheekeeyo iska taga laydin dhihin maayo abaalgudkiisaa laydin marin wey macana ya ayuha aladiina aamanuu ida nuudiya lisalaati min ywmi ljumucati fascw ila dikri illah ya ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyo idaa goortii nuudiya loo dhawaaqo lisalaati salaadii marka loo dhawaaqo min yowmi aljumucati oo maalinta jumca ah idaada ayay bayaan u tahay idaa goortii nuudiya loo dhawaaqo lisalaati salaada loo dhawaaqo goortaasoo min yowmi aljumucati maalin jumca ah saas waa la dhihi karaa fascaw socda ilaa dikri illahi dikriga ilahi xaggiisa u socda wadaruu ka taga albayca iibkana ka taga beecshirada ka taga dalikum kiinaas oo markii la aadaamo inaad dikriga ilaahay u socotaan iibkana aad ka tagtaan dalikum kiinaasaa khayrun khayr badan lakum idinka in kuntum haddaad tihiin taclamuuna kuwa wax og faidaa goortii qudiyat la gudo oo la dhammeeyo alsalaatu salaadii markii la gudo la dhammeeyo fantashiruu fida oo baaha fil ardi dhulka dhexdiisa ku baaha oo ku fida wabtaquu raadiya min fadli illahi ilaahay fadligiisana raadsada wadkuru llaha allana xusa kaiiran in badan lacallakum tuflixuuna si aad u liibaantaan aayadani waa aayadda rabbi subxaana wa tacaala uu ku waajibiyey salaada jumcada ah salaada jumca maalinta jumcada ah marka salaada loo aadaama la yidhi idaa nuudiya lisalaati min yawmi ljumca salaada jumcada ah marka loo aadaamo oo aadaan ku dhaco aadaankaasi waxaa laga wadaa waa aadaanka imaamku markuu mimbarka fuulo la aadaamo wey halkaa aadaan un baana jiri jiray waqtigii nebiga sal alay slm iyo waqtigii abubakr sidiiq iyo waqtigii cumar ibnu khadaab muslimiinta ay u talinayeen waqtigii cuhmaan ibnu cafaan oo ay muslimiintu bateen ayuu aadaanka hore soo kordhiyey waxaana lagu aadaami jiray daar la dhihi jiray azawraa oo ku ooli jirtay suuqa daartaa korkeedu mu'adinku fuuli jiray halkaasuu ka aadaami jiray markay dadku bateen kadib aadaankaa hore marka waxaa keenay cuhmaan laakiin aadaanka laga hadlayo qur-aanku ka hadlayo waktigii nebiga jiray waa aadaanka dambe ee imaamka markuu khudbada mimbarka markuu fuulo aadaanka la aadaamo wey ayib ama aadaan hore ha noqdo hal masaajidka haddii aadaanka un laga aadaamo ama aadaanka labaad haddii laba aadaan masaajidka laga aadaamo wey maana saas weya kaasaa laga wadaa aadaanka cuhmaan ibnu cafaane hore xaaja keentay oo dadkiibaa batay microfoonnana ma jirin waagaas dadka lagu gaadhsiiye aadaankii salaaddii jumcada inay gashay sidaas daraaddeed cuhmaan gadaashiisa ummadda inteeda badan aadaankii cuhmaan bay qaadatay wixii cuhmaan ka dambeeyey aad baa loo qaatay inkastoo saxaabada qaarkood ayna samayn jirin oo caliy bni abi aalib radia allahu canhu markuu kuufa amiirka ka ahaa markuu khaliifka ahaa kuufa uu joogay aadaanka cuhmaan meesha wuu ka saaray sida qurtubi uu tafsiirkiisa kusoo guurinayo halkii aadaan ee nebiga ayuu caliy bn abi aalib aadaami jiray sidoo kale alimaamu shaafici caleyh raxmat ullahi kitaabkiisa al-um wuxuu leeyahay aadaanka hore ee cuhmaan jideeyey waan karaahaysanaya waxaa ila fiican in lagu gaabsado aadaankii jiray wakhtigii nebiga abubakar iyo cumar waa imaamu shaafici fi kitaabihi al-um waana madhabka shaaficiga ah yani naqli ahaan marka la yidhahdo naska sida raajixa w sidaas mana marka almuhim waxa weeye aadaanka cuhmaan meelaha aynan microfoonadu ka jirin oo dadka codkii una gaadhaynin oo dadkii yani waxa weeyaan maalan wadcigii waagaa jiray oo kaleeto ku sugan in aadaanka hore la keeno kii labaadna la keenaayo waa mashruuc waana loo baxay haddiise laakiin hadda microfoonno la helay oo aadaanku meel walba gaadhayo sidaa imaamu shaafici caleyh raxmatullahi uu leeyay waxaa fiican in aadaankii waktigii nebiga jiray lagu gaabsado masaladuna waa mas'ale aan dhib lahayn oo haddii aadaankii cuhmaan lala yimaadana mushkilo ma leh haddii laga kaaftoomo oo markaa laysu tuso in laga maarmi karana mushkilo ma leh masale macnaa dhib lama almuhim waxa weeye aadaankani waa aadaanka dambe ee imaamku markuu yani waxa weye mimbarka fuulaa aadaankaa markii salaada jumco loo yeedho oo laydinku yeedho fascaw ilaa dikr illah socda le dikriga ilaahay aada fascawda orda lagama wado fascawda waxaa laga wadaa waa aadid dadaal ku jiro waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha u orda lagama wado shaqaa laga wadaa maana fascaw ilaa dikrillah aada baa laga wadaa idinkoo dadaalaya dikrigii ilaahayna waxaa laga wadaa ilaa dikrillah waa khudbadii iyo salaadii khudbada iyo salaada aada saasaa la leeya maana waxaa lagu xujiyey wadaru lbayca iibkayna ka taga marba haddii aadaankaas la aadaamo salaadii jumca joojiya iibka iibka waxaa laga wadaa wax kasta oo shaqo adduunya ood gacanta ku haysaan joojiya kasoo dhaqaaq dikriga ilahi subxana wa tacala imaanta waxaad u timaadaan salaada khudbada intaad ka dhammaysanaysaan isku mashquuliya laakiin marba haddii aadaankaa la aadaamo idinma furna inay suuqyadu idin furnaadaan wax kala gadashadu socoto baac mushtarku uu socdo shaqooyinkiina ku mashquulsanaataan laydinma ogolee wadarulbayca iibka ka tagaa layidhi ka dhaqaajiya iibkaoo masaajidka iyo meesha aadaanku ka dhacaya aadaa layna leey maanaa dikriga ilahi subxana wa tacala saas weya waa xaraam siday culimmadu isla ogol yihiin wakhtigaa isaga ah ilaa aadaanku markuu dhaco laga bilaabo inta salaada laga dhammaynayo muddadaa iyadaa wixii wax kala iibsiiye dhacayo waa xaaraam waa la isla ogolyahay waxaana saxiixa inuusan guntamaynin oo uusan xidhmayninba heshiiskaas iyo beecaas waxaa kaloo saxiixa wixii laga helayo inuu xaaraam yahay wixii faa'iide laga helo muddada iyadaa ganacsiga la samaynayahay waa xaaraamu qatcica wey walow alaabta adaa iska leh khiyaarkaagaad ku gaday raalli baad ka tahay ka kaa gadanaya raalli buu ku yahay shuruudiioo dhan waa la helay laakiin waktiga aad gaday baa ka dhigaya waxankadaata aad ka helaysiiyo iibkaba xaaraam ka dhigaya wadaru lbayc lanna waa nahyi w waa amar bimacna nahyi weeyaanoo ka tago joojiya wey maana saas weyaan ayib marka saas waa in suuqyada dhan iyo dukaamada iyo maqaayadaha iyo goobaha ganacsigoo dhan waa in la bannado xilliga salaada jumcada la tukanaya khaasatan saas wey maana ayib maxaa yeele waa halif rasuulkeennana waxaa ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inuu yidhi dadka salaada jumcada fududaysanaya quluubtooda ayaa la awdayaayoo la daboolaya kadibna waxay ka mid noqon doonaan dadka yani waxawey kaflada iyo mooga moognaanta khayrka la moog yahay dadka ku dhacay oo halkaa maray noqon doonaan saddex jumco isku xigta ruuxii ka tagana isaga warkiisa waaba gudaayey halis waay marka jumcada arrinkeeda lama fududaysto maalinkaa jumcada waa maalin yani waxawey waa usbuuca ciiddiisa ilaahay subxaana wa tacaala ummadihii hore oo dhan intuu garab mariyey buu ummadda islaamka ilaahay siiyey subxana wa tacala sida nabigeena ka sugan salawatu rabbi waslamu caleyh yahuud baa loo bandhigoo way diideenoo sabtiday ka doorteen nasaara loo bandhigoo way diideenoo axadday ka doorteen ilaahay wuxuu u kaydinaya maalinta jumcada ah ummadda islaamka waana maalinka ugu khayr badan usbuuca maalmihiisa maalinay qoraxdu soo baxdo oo ka khayr badani ma jirto abuurka kownka maalinkuu ilaahay dhammaystiray wey aadam maalinkii la abuuray wey waana maalinkii jannada la geeyey maalin caadi a maaha marka maalinkaa waxaa la doonayaa waxaa ku jirta saacad wax kastoo ilaahay la weydiisto uu aqbalo saacatulijaaba ah marka maalin la fududaysta ma aha maalinka acmaasha ugu weyni la qabtaayo waxa weye waa salaada jumcada ayaa ugu weyn iyo khudbadeeda macnaha inuu ruuxu ku dadaalo oo macnaha waxa weye ruuxu u diyaargaroobo fascaw ilaa dikri illah iscawda waxaa soo gelaya inaad soo diyaargarowdo soo qabaysato isa soo nadiifiso isa soo udgiso dharkaaga quruxsan soo qaadato wakti hore aad soo degto oo rasuulku wuxu uhi sal lay slam ruuxii soo kan lahaa oo saacadda ugu horraysa yimaada masaajidka wuxuu la mid yahay maalinkaasi ruuxii neef geela iyo neef geela ruux qalay oo sadaqaystay oo kaleu la ajir yahay bu nabir sal alay slam ruuxa kuwa ka dambayna waa kasii ajir yeelyihiin macana sidaas weyaan marka maalinkaa in dadaalkeeda la siiyaa la doonaya oo suuqyadan taqriiban toddobaadka lixdiisii beri oo kalean ku mashquulsanay jumcada gelinkeedii horena waa ku mashquulsanayoo waan wadnay waxan gelinka dambe salaadu markay dhammaatana fantashiru fi lardi baa laleeya waa layna fasixi doonaa laakiin ilahi baanu ku dhaariya hal saac iyo hal saac iyo badh maxaa kaa lumahay bal waxa kaa fakanaya adigu ii sheeg wax kaa fakanaya ma jirto wax ilaahay abuurto kaa fakan wax ilahay kuu qoranay kuseegi maayo subxana wa tacala saasaa la doonaya marka in la sameeyo khayrkaa laga faa'ido fascaw ilaa dikri illah wadaruu bayca dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun salaada markii la dhameeyo oo salaada jumcada aad tukataan fantashiruu fi lardi baa la dhulka dhexdiisa ku baaha yani waxa wey meelahaad ka kala timaadeen mid gurigii u qada doonta mid dukaankii furta mid iskaba qayluushada fantashiruu fi lardi baaha oo wabtaquu min fadli illahi ilahay fadligiisa raadsada foofo wey maana halla kala foofo nin quwaxsada iyo nin beer aada iyo nin yani waxa gurigiisa qada u doonta weynka maxaad sir raadinaysaa fadli ilahi baad raadinaysa markaad ganacsanayso waxa aad raadinaysa waa fadli ilah ilahay baa hawlaha gacanta ku haya laakiin haddana waxaa layna daba dhigay wadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuun ma aha masaajidkii haddaad ka baxdeen in seetada laydinka furay ood xarig furantihiin ma aha ee markaad suuqa joogtaan iyo markaad beeraha joogtaan iyo markaad xoolaha la joogtaan iyo markaad gurigiina joogtaanba xaalad walba wadkuru llaha kaiira lacallakum tuflixuuna digriilaha halmaamina ilahay xusa subxana wa tacala oo xuskiisa wada ee keliya masaajidka markaad soo gashaan yuusan noqonin xaaladaad inay xusaysaa yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyow idaa goortii nuudiya loo dhawaaqo lisalaati salaada marka loo dhawaaqo min yawmi ljumucati oo maalinta jumca ah ama min yawmi ljumucati fii yawmi ljumucati waa la dhihi karaa maalinta jumca dhexdeeda salaada marka loo dhawaaqo fascaw socda oo aada idinkoo dadaalaya ilaa dikrilahi dikrilahi dikrilahi xaggiisa aada khudbada iyo jumcada aada salaada aada wadaruu ka taga albayca iibkana ka taga dalikum kiina ayaa khayrun khayr badan lakum idinka idin khayr badan inaad saa yeeshaan baa idin fiican in kuntum hadaatiin taclamuuna kuwa wax garanaya ha ninka waktigaasi beeca ku mashquulsan waxgarad ma caqli ma leh xoogaagaa un adduunya unbaa u muuqda mooye caqli intaa dhaafsiisana uu hayo ma jiro in kuntum taclamuun ba ilahi subxana watacala haddaad waxgaradtiin wey macana fa idaa goortii qudiyat la gudo asalaatu salaadii marka la gudo oo la dhammayo wey macana fantashiruu fida oo baaha fil ardi dhulka dhexdiisa ku baahoo ku kala fida benihiinna kala aadow wabtaquu raadiya min fadli illah fantashiruu amarkeedu waa amru ibaaxa liannahu waqaca bacda xadrin amarku hadduu bacda xadrin dhacana wuxuu u celiyaa yani waxa weeye masalada wuxuu u celiyaa xukumkay lahayd qabla alxadri marka fantashiruu baahadani waa ibaaxa wey macana wabtaquu raadiya min fadli illahi ilahay fadligiisana wax ka raadiya wadkuru llaha alla xusa kaiiran in badan lacallakum waxaad mudantihiin tuflixuuna in aad liibaantaan ood yani aad inaad liibaantaan baad mudantihiin oo waad liibaanaysaan wey macana waxaa xusid mudan kutubta fiqiga salaada jumcada shuruudo fara badan oo maa anzala allahu biha min sultaan baa qaarkood qoran salaada jumcada ha la oogo ha lagu dadaalo oo magaalo iyo tuulo iyo ceel laga cabo iyo sidaasaa la yaqaanay shuruudo waxaa la keenay iyadoo dhanba ka dhigaya tacjiis ka dhigaya khaasatan shuruudaha shardiyeynaya cadadka mucayanka ah wax nas a oo sariixa oo kusoo arooray ma jiro afartan ruux oo degan in la helo nas male wax alla waxaa kusoo aroordhanna wada daciif waay wada daciif waxaa la akridaa yani kitaabkii uu lahaa alimaam suyuuti caleyh raxmat ullah ayaa si fiican u taxqiijiyay intuu dabagal ku sameeyey buu nihaayada wuxuu soo gaadhay keligiina ma aha buxuusta culimo kale uga horreysay wuxuu yidhi hal xadiis oo ku asaxay tiro ma jira buui oo a'imadii shaaficiyada waay sidaas daraaddeed baa intaasoo qowl ba isugu khilaafsan yahay qaar waxay leeyihiin laba ruux keliya waa ku filanta qaar saddex bay leeyihin qaar waxay leeyihiin ma ahe labiyo toban ruux baa yaa ku filan oo ku waajibaysa qaar waxay leeyihiin afartan bay ku waajibaysa masaladu marka mas'alo nas ku fadhida maha jumcadii ilaahay waajibiye ooga la yidhi shuruud adag oo tacjiiziya in loo dejiyaay maa anzala allahu biha min sultaan saas way macnaa oogaa la yidhi mar haddii ooga la yidhi waxaan shardi noqon karayn shardi in looga dhigo maaha saas way macnaa faqiiha ninka faqiiha culimmada ka mid ee masaladaa ku ijtihaadayna waa ma'juur biidn illahi tabaraka watacala laakiin ma aha wixii khata'a in lagu raaco ma aha mahma kaana imaaman wa caaliman leanna waxa weeyaan ma min axad ila wayu'khadu min qawlihi wayuraddu ila rasulu llahi ruuxa macsuumka waa nebi maxamed salawatu rabbi wasalam hayruhu min alculama hayruhu min ala'ima yusiibuuna wayakhta'uun yani waxa weye khata'oodana ilaahay subxaana watacala waa u dhaafaya ajirna waa ka helaya ajirna waa helaya sawaabkoodana laba ajir bay ka helayaan taasaan rumaysannahay biidn illah amaa shuruudahan kaleo dhan waxba kama jiro saas way macana waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima waidaa goortii ra'w ay arkaan tijaaratan ha hadday arkaan tijaaratan ganacsi markay arkaan aw amase lahwan wax lagu dahoo lagu ciyaaro ay arkaan infaduu way kala tegayaan ilayha iyada xaggeeday u kala tegayaan watarakuuka wayna kaa tegayaa nebi maxamedow qaa'iman xaal aad tahay mid taagan qul waxaad tidhahdaa maa cinda allahi waxa alla agtiisa ayaa khayrun khayr badan min allahwi ciyaarta iyo waxa lagu daho iyo wa min atijaarati iyo ganacsigaba wallahu allana khayruraasiqiina inta wax irsaaqda ka ugu khayr badan aayadda waxay kusoo degtay maalin maalmaha ka mid a sida xadiidka saxiixaynka ku yaala min xadiidi jaabir bni cabdillah maalin maalmaha ka mid a nebigu sal lay slam isagoo khudba u taagan oo saxaabada khudbadii u akrinaya ayaa waxaa yani soo baxday oo magaalada ku soo baxday alaab ganacsiya iyo safar ganacsiya oo magaalada u maqnayd gaajin hadda waa jirtay inta badan safartu markay timaado waxaa la garaaci jiray marka durbaano iyo waxyaabo badeecadii inay timid dadka lagu ogeysiinayo yani waa meesha hadda ii dhehdan idaacadaha beentay akhriyaan taasoo kale wa marka durbaano iyo wax dadweynaha lagu ogeysiinhayo ayaa la garaaci jiray alaabtii ganacsiga iyo safartii baa marka soo gashay iyo durbaankeediioo wada socda raggii khudbada dhagaysanayay waa laga kala yaacay nebiga ganacsigii baa laga hortago lagu yaacay labiyo toban nin keliya nebiga lagaga tegay salawatu rabbi waslamu caleyh aayaddana marka soo degtay la leeyahay war maxaa idinku dhacay see wax idinka yihi markay arkaan yani waxa weeye tijaaro ganacsi ama ay arkaan wax lagu daaho lahwigu marka waa wixii loo garaacayo durbaankiiw markay arkaan way kaa kala tegayaanoo xaggay aadahayaan waxaad ku tidhaahdaa war waxaad aadaniya waxaad ka tagteen waxaad ka tagteen baa ka khaytay maa cinda allahi khayru min allahwi wa min atijaara khudbadan aad dhegaysanaysaan iyo nebigaad khudbadiisa dhegaysanaysaan iyo waxan aad ku dhex jirteen baa ka khayr badan waxa aad u dareerteen ood aadeen baa laleeya macna allahna subxaana wa tacala inta wax irsaaqadu ugu khayr badan wa idaa goortay ra'aw ay arkaan tijaaratan waa xadiiska u daliishanaya imaamu maalik caleyh raxmatullah ee uu leeyahay labiyo toban ruux jumcadu waa ku gunsantaa maxaa yeele nebiga markii laga kala tegay labiyo toban baa kusoo hadhay u daliishanay lakin xadiidku nas ma aha nas kuma aha maxaa yeelay hadday shan ku soo hadhi lahayd inay jumcadu guri lahayd ma wax daliila kutusay sidooda unbay labiyo toban kuu soo hadheen sooma laakiin ka yar hadday soo hadhaan xataa kuma tusayso inay inay guri lahayd marka waxa wey waa waa xadiidka ugu saxiixsane ugu sugan wey xagga sixada laakiin isaga waxaa laga doodaya xagga dilaaladiisa uu kutusayo mas'alada uu kutusayo saxiix maaha kuma caddo macna saas weya wa idaa goortii ra'aw ay arkaan tijaaratan ay ganacsi arkaan iyo beecushta aw amase lahwan wax lagu daaho ay arkaan infaduu way kala tagaan way kala tegayaan ilayhaa xaggeeday u kala tegayaan oo aadayaan wa tarakuuka wayna kaa tegayaan nebi maxamedow qaa'iman xaalaa tahay mid taagan qul waxaad tidhaahdaa maa cinda allahi waxa alla agtiisao ajir iyo hawaab ah oo khudbada dhagaysigeeda iyo salaada laga helayo ayaa khayrun khayr badan min allahwi ciyaarta xaggeeda iyo wa min altijaarati iyo ganacsiga xaggiisa ganacsiga iyo waxaanaad ku dareerteen wax ilaahay agtiisa aad ka helaysaan baa ka khayr badan wallahu allana khayruraasiqiina inta wax irsaaqda ayay ugu khayr badan yahi bismi llahi araxmaan raxiim suurat lmunaafiquun suuradan iyada waa suura madaniya wey waa suura madaniya iyaduna waxay ka hadlaysaa oo suuradani ay yani waxa wey magaceeda magaceeda munaafiqiinta mawduuceeda iyo magaceeda isku mid ah waxay ka hadlaysa waa un munaafiqiinta rabbi wuxuu yihi subxaana wa tacaala idaa goortii jaa-aka ay ku yimaadaan nebi maxamedow almunaafiquuna munaafiqiintu markay ku yimaadaan qaaluu waxay dhahaan nashhadu waxaan qiraynaa oo markhaati ka nahay inaka adigu la rasuulullahi inaad rasuulka ilaah tahay saasay dhahay wallahu allana yaclamu wuu ogsoon yahay inaka adigu la rasuulullahi rasuulka ilaah inaad tahay alla ogsoono markhaati ka ah wallahu alla yashhadu wuxuu markhaatigay wuxuu markhaati furayaa ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna inay been sheegay beenaalayaal yihiin ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodiibay junnatan gaashaan ka samaysteen fasaduu markaasay jeediyeen dadkiibay ka jeediyeen can sabiili illahi alla jidkiisay ka jeediyeen inahum iyaga saaa waxaa xumaaday maa shayga kaanuu ayhan yacmaluuna kuwa sameey dalika kaasina oo camal xumadoodii camalkooda xumida uu xumaaday dalika kaasi bian uma haddana kafaruu ay kufriyeen fa tubica markaasaa la awday calaa quluubihim quluubtooda korkoodaa la awday oo fahum iyagu laa yafqahuuna waxba u fahmi maayaan dad waxgarada maaha munaafiqiintu markay kuu yimaadaan waxay leeyihiin waxaan markhaati kacaynaa ama aan qiraynaa inaad rasuulka ilaahay tahay nashhadu inaka la rasuulullah yacni qalbigana waxaan ka qiraynaa afkana aanu ka leenahay oon ka sheegaynaa inaad rasuulka ilahay saasay ku dhaaranayaan waxaa la yidhi wallahu yaclamu inaka la rasuuluhu inaad rasuul ilaahay tahay munaafiqiin inay markhaati ka noqdaan looma baahnaba maxaa looga baahan yahay munaafiq inuu risaaladaada qiro wax looga baahan yahay ma jiro maxaa yeelay ilaahay waa og yahay inaad rasuul ilaahay tahay allaba qirayaba alle nin uu risaaladiisa qirayo uu rasuul inuu yahay ka markhaati kacayo munaafiq maxaa looga baahaya beentiisa wallahu yaclamu inaka la rasuuluhu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun inay been sheegayaan markay leeyihiin waxaan qiraynaa inaad rasuul ilaahay tahay sidaa markay leeyihiin inay beentoo tahay alla waa ogyahay subxana wa tacala markhaati buu ka yahay wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun oo say been ku sheegaya say been ku sheegayan ilan afka waxayba ka leeyihiin rasuul ilaahi inaad tahay baan qiraynaa been waxay ku sheegayaan qalbigooda waxa ku jira iyo afka waxay ka leeyihiin waa isdaba marsiin saas maana qalbiga waxaa ku jira inuu yahay nin carbeed oo madaxnimo doon ah afkana waxay ka leeyihiin inuu ilaahay kusoo dirsaday oo markhaati ka nahay beenaalayaal ma yihi mise beenaalayaal maaha beentood waay waxaan qiraynaa markay leeyihiin run hadday tahay waxa qalbiga ku jira waa inuu afkuna ka turjumo laakiin haddii afkii uu sheego wixii qalbiga ku jiray wax ka gadisan waa been cadw wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun ittakhaduu aymaanahum junna dhaaraha ay dhaaranayaan oy ku dhaaranayaan ilaahay baanu qirsannahay waxaanu ku dhaaranayna rasuul ilaahay tahay dhaartan faraha badan ay dhaaranayaan waxay ka dhigteen gaashaanay isku ilaaliyaan waataan soo marnay suuratulmujaadila kusoo marayna gaashaanay xoolahoodaiyo naftooda ku ilaashadaan bay ka dhigteen oo ku gabadaan maanaa gabaad bay ka dhigteen markaasay dadkii jidka ilaahay ka duween oo ka leexiyeen yacni bulshadii bay ku dhex jiraan suuro mu'miniin iyo islaamna waa leeyihiin halkaasa intay dadka ugu gabadeen bay dadkii ka leexinayaan ilahay jidkiisii tawxiidkii iimaankii saxda ahaa jihaadkii khayrkii bay dadkii ka duwayaan fasaduu can sabiili illah waxaa xumaaday buu rabbi lehi subxana wa tacaala camalkoodiiyo waxay samaynayaan ayaa xumaaday muxuu u xumaaday camalkoodu camalkoodu wuxuu u xumaaday sababtiisu waxa weeye way rumeeyeen kadibna way kufriyeen markay kufriyeenna qalbigoodii baa la awday oo la xidhay kufrigii baa lagu xidhay wey wax dambay fahmayaanna ma jiro fahum laa yafqahuuna ka fahmayaan ruuxa mar hadduu intuu iimaan la yimaado iimaankii ka tago kufri aado kufrigaa uu aaday waxaa ka dhalanaya in qalbigiisa la awdo la daboolo kufrigii lagu daboolo iimaan inuu galana laga xidhaba mar hadduu reerkaa gaadhana natiijadiisu waxba fahmi maayo xaqaa'iqdii oo dhan baa agtiisa dabagedoomaysa markaasuu xaqii wuxuu u fahmayaa inuu baatil yahay sunnadii wuxuu u fahmaya inay bidca tahay jidkii toosnaa inuu qallocan yahay buu arkaya fahum laa yafqahuna lianna waa qalbi qabli qalbi awdano qalbigu hadduu awdmo basway oo xubaan ku xidhanta macnaha sidaasuu rabbi subxana wa tacala inoo sheegay idaa goortii jaa-aka ay ku yimaadaan nebi maxamed oo almunaafiquuna munaafiqiintu markay ku yimaadaan qaaluu waxay odhanayaan nashhadu waxaan qiraynaa oo aanu markhaati kacaynaa inaka adigu la rasuulullah alla kii uu soo dirsaday inaad tahay wallahu allana yaclamu walxaal bay saa leeyihiin allahu alla yaclamu uu og yahay inaka adigu la rasuuluhu rasuulkiisii uu soo dirsaday inaad tahay wallahu alla yashhadu wuxuu markhaati furayaa oo uu qirayaa ina almunaafiqiina munaafiqiintu lakaadibuuna kuwa beenaalayaala inay yihiin oo warkaa ay been ku sheegayaan ittakhaduu waxay samaysteen aymaanahum dhaarahoodiibay junnatan gaashaan ka samaysteen dhaaraha ay dhaaranayaan way ku gabanayaan gabaad bay ka dhiganayaan fasaduu markaasay jeediyeen oo dadkii ka jeediyeen can sabiili illahi jidka ilahay bay ka jeediyeen inahum iyaga saa-a waxaa xumaaday maa kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeyay dhaqankaas dhaqan aada u xun waay dalika arrinkaasi muxuu dhaqankooda u xumaaday sababtu maxay tahay waata sababta dalika arrinka oo camalkoodu inuu xumaadaa biannahum bisababi annahum sababtiisu waxa weeye annahum iyagu aamanuu inay rumeeyeen iimaan bay la yimaadeen hadalkaas aamanuudaasi waataan ku suuratu baqaran kaga soo hadalnay iimaankan lagu sheegayo ma iimaanka daahirka aba oo weligoodba qalbiga iimaan saxa ma gelin miya waa ra'yi ay mufasiriinta qaarkood qabaan aamanuudu mise waa iimaan xaqiiqiyaho markii hore iimaan qabay la yimaadeen iimaankii qabtaa kadibna way ka noqdeen oo gaalnimay dib ugu noqdeen labadaba ra'yi ba laba ra'yi mufasiriintu leeyihiin dalika biannahum aamanuu uma kadibna kafaruu way kufriyeen fatubica markaasaa la awday calaa quluubihim quluubtooda korkoodaa la awday oo fahum iyagu laa yafqahuuna waxuma fahmayaan leanna qalbigii wax lagu fahmi lahaaba waa awdan yahay waidaa goortii ra'aytahum aada aragto munaafiqiinta tucjibuka waxaa ku yaabgelinaya ajsaamuhum jismigooda jismiyaalkooda iyo jidhkoodaa ku yaabgelinaya wain yaquuluu hadday dhahaanna hadday dhahaanoo hadal ay dhahaan tasmac waad maqli liqawlihim odhaahdoodaad maqli waad dhegaysan kaannahum waaba iyagoo bu rabbi yihi khushubun qorye ah qoryahaasoo musanadatun la tiirtiiriyey meel lagu tiiriyey yaxsabuuna waxay malaynayaan kulla sayxatin qaylo kasta waxay u malaynayaan calayhim korkooda inay tahay waaqicatan calayhim inay korkooda ku dhacaysay moodayaan qaylo kastoo soo yeedha hum iyaga ayaa alcaduwu cadowga dhabta ah cadowgiina waa iyaga un ee faxdarhum ka digtoonow nebi maxamed iska jira taxdir ka qaada nimankaas qaatalahum allahu allaha lacnade annaa sideebaa yu'fakuuna loo leexinayaayoo xaqa looga duwayaa waidaa goortii qiila la yidhaahdo lahum ayaga marka lagu yidhahdo tacaalow kaalaya yastakfir dembi dhaaf ha weydiiye lakum idinka rasuulullahi rasuulka ilahi dembi dhaaf ha idin weydiiye alle eh haddii la yidhaahdo lawow way laabaan ru'uusahum madaxyaalkooday laabaan wa ra'aytahum waadna arka wa ra'aytahum waad aragtaa waad wa ra'aytahum waad arkaysaa yasuduuna iyagoo jeed iyagoo jeedsanaya oo ka jeedsanaya xaq walxaal hum iyagu mustakbiruuna ayyihiin kuwo isweynaysiinaya sawaaun waxaa eg oo isku mid ah calayhim korkooda waxaa isugu midoo siman astakfarta dembidhaaf weydiisayaa lahum iyaga am amase lam tastakfir dembi dhaaf ma aadan u weydiinina lahum iyaga lan yakfir allahu alla u dhaafi maahayo lahum iyaga u dhaafi maayo maxaa yeelay ina allaha alla laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmkii alfaasiqiina ee jidkiisa ka baxay waidaa ra'aytahum tucjibuka ajsaamuhum waxa weeye nimanka markaad u fiirsato jidhkooda iyo sida ay u yaalaan waa niman aada u bogayso waa niman qurqurux badan oo qoodh ah oo ishuu aynan macnaha ka daalayn siday u yaallaan labiskooda iyo quruxdooda iyo itaalkooda iyo intay leegleegyihiin waad la yaabaysaa tucjibuka ajsaamuhum qoodh wey wain yaquulu tasmac liqawlihim afkooda haddaad fiirisay waxay ku hadlayaanna waa dhegaysanoo waa niman aftahamiin ah afmiinshaaro wey xagga afkiina afmiinshaaray ka yihiinoo markay warramayaan oo hadlayaan waa kusoo jiidanayaan ayaga markaad fiirisada say u yaallaan iyo jirkooda iyo labiskoodana waad u bogaysaayo waad la yaabaysaa xaggaa sidaasay ka yihiin waa daahirka koro wey laakiin gudahooda u imow kaanahum khushubun musanada bu rabbi subxana wa tacala waxaad moodaa qoryo la tiirtiiriyey jirid la tiiriyo kalead moodaa meel lagu tiiriyey sida ay u yaallaan yani xoogoodii baa weli laga warramaya sidaa markay yihiin waxaad u timaadaa akhlaaqdooda caqiidadooda dadnimadooda iimaankooda waa eber marka waa qolof meel yaallo wey qolof dogob weyn maaragtay weligaa oo yani waxa weeye aada la yaabayso gudihiisa markaad gasho aada gashana yani intuu yani waxa weyaan xordan oo gudaha wax kaga jira uusan jiro waa geedkaa taagane quruxda badane la yaab kale gudaha oo dhanna dhuuxii eber ka yihi bal sida ilahay u sifeynaya subxana watacala fiir korka waa ka quruxsan yahi hoos oo dhanna qashin baa yaalla qalbigooda nifaaq iyo shaki baa yaalla fulaynimaa ka buuxday iyo iska kalsooni la-aan waxaa niman mawqif lama ahoo markay meel joogaanna waa dad nooc kalea markay xagga joogaanna weji kale ku joogaan marka wixii dadnimo la odhan jiray iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo mabda eber bay ka yihin xagga suuradooda markaad fiirisana iyo muuqaalka korena waa ku cajabinaya saasaa ilahay ku tilmaamaya subxana wa tacala yaxsabuuna kulla sayxatin calayhim waxaa laga wadaa fulaynimadooda qayla markay soo yeedha idinkaa laydinku wadaa bay leeyihin jabaqdii iyo dhaba jabaqdii iyo dhaba wallahi idinkaa laydinku socdaa bay leeyihin sababta ma taqaanaa yani waxa weye ruuxu hadduu dakana qabo ama uu is-og yahay inuu wax qarqarsanayo mar walba oo waxoogaa dareena yimaadaba wuxuu isleeyahay wallahi waa waa lagu fahmay wallahi waa la malaha qur-aan idin sheegaya soo dego idin magacaabay malaha sir baa idinka baxday qaylo yar hadday yeedho wax yaroo qayla hadday soo yeedho waxay isleeyihin idinkaa laydinku socda waa fulaynimadoodii isku kalsooni la-aanta wey macnaha leanna waxa wey qalbigaa waxaan la ogeyn baa ugu jira xumaantaasaa ku jirta macnaha rabbi subxaana wa tacaala wuxuu tilmaamay nimankaas in ay yihiin cadowga rasmiga iyaga wey hum lcaduwu munaafiq waa cadowga rasmiga maxaa yeelay wuxuu ku geysan karaa dhib uusan gaalka cadi kuu geysan karin gaalka gaalnimadiisu iska caddahay dhib uusan kuu geysan karin buu kuu geysan karaa dhexdaaduu joogaa masaajidkiibuu ku jiraa waa kula tukanayaa bulshadiibuu ku dhex jiraa dadkaa ka garan maysid gaalkaa gaalnimadiisa aad taqaano haddaad is aragtaanna waa isdilaysaan haddii heshiisid dhex haddana waad heshiinaysaan haddii kale waabaad ka taxadari kartaa laakiin ninka ku dhex jooga ku kala furfuraya isku kaadiraya arrimahaaga oo dhan og sirtaada bixinaya waa isaga weeyaan hum lcaduwu bu alla subxana watacala cadow waa iyaga uun ee faxdarhum iska jir baa nebigu sal lay slm ka digtoono wa tacadarkaaga ka qaado saas daraaddeed baa nebigu sal lay slam aad bu uga taxdiri jiray ma layn jirin xataa iyagoo loo sheegay inay munaafiqiin haddana nebigu sal lay waslam isma dhegan jirin aad buu uga taxjir jiray munaafiqiinta iyo arrimahoodaba rasulku sal lay slam aad buu isaga ilaalin jiray qaatalahum allahu anaa yu'fakuun waana midda keentay inuu iska ilaaliyo nabigu sal lay wasalam markuu damacsan yahay inuu duulaan qaado duulaan arrimaha khatartoo kale markii laga hadlayo meel loo wada idil yahay lagagama hadli jiro saas maana meel lagaga wada loo wada idil haddii uu nabigu meel loo wada idil yahay kaga hadlo arrimaha khatartae sirta ana wuxuu kaga hadli jiray qaab sarbeebuu uga hadli jiray oon la fahmi karin masalan hadduu meel ku duulahayo oo ciidanka diyaar garooba inuu yidhahdo damco meeshuu ku duulayo mooye meel kaleetuu sarbee buu sheegi jiray munaafiqiintii marka waa wareerayaan warkii waxay ku bixinayaan waxaa lagu socdaa gaarisa kumana socdo bambaasaa lagu socdaa somal waa wareerinay jah wareerbuu ku reeya nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh marka faxdarhum ka digtoona baa nebigu sal ly slm kuwii iyaga ahaabaa bulshada islaamka ilaa maanta dhex jooga laakiin mushkilada ina haysata waxa way taxadarkii baan luminay soma kuwii taxadarkoodii aan la haynin baa muslimiinta meeshay maanta joogaan dhigay saas way maana ayib wuxuu leeyahy rabbi subxaana wa tacaala tilmaamahooda waxaa ka mid ah haddii lagu yidhahdo warkaalaya nebigu dembidhaaf allah idiin weydiiyey waxaad arkaysaa iyaga oo yani waxa weeyaan madaxyada laabaya waxaad arkaysaa oo jeedsanaya iyagoo isla weyn wuxuu ahaa cabdullahi bn ubay ibnu salul munaafiqi munaafiqiinta odaygooda ahaa ayaa khalad buu galay markaasaa waxaa lagu yii war kaale rasuulku dembidhaaf allah ku weydiiye kaale rasuulka yani u tago ilaahay ii bari dheh waxba dhihi maayo dhaaf buu iska dhaqaq nin xun oo wuxuu ahaa yani waxa weeye munaafiqiinta dhan odayga waabu ah marka isaga iyo kuwa lamidkaa yaa laga wadaa haddii la yidhahdo warkaalaya ilaahay dembidhaafa laydiin weydiiyana waxaad arkaysaa iyagoo isla weyno ma wiilka yarkee shalayta isagoo qaxaya noo yimid baanu hadda anagu aanu yaanu hoos tegin wax weydiisanayn waa iskibrinayaan madaxay laabayaan kadibna waa iska dhaqaaqayaan rabbi wuxuu yihi subxana wa tacala rasuulkiisa ku yidhi waa isku mid haddaad dembi dhaaf u weydiiso iyo haddaadan u weydiininba waa isku mid loo dembi dhaafi maayo mar laba in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allah lahum sabciina mar toddobaatan goor haddaad ilaahu u dembi dhaaf tirahda nebi maxamedow lagaa yeeli maa layidhi islug weyn adigu ama u weydii ama ha weydiinin laakiin aniga agtayda marnaba kaa yeeli maayo munaafiq ilah u dembi dhaaf meel adag soo war adag ma halkaasaa ilahi subxana wa tacala nimaanka arrinta uga dhigo macnaha id waydaa goortii ra'aytom aad aragto tucjibuka waxaa ku yaabgelinaya ajsaamuhum jidharhkooda yani jidhkoodu qaabku u dhisan yahay ayaa ku yaabgelinaya wain yaquluu hadday dhahaan odhaah hadday yidhaahdaan oo hadlaanna tasmac waad maqli liqawlihim odhaahdooda ayaad maqlaydaasoo dhegaysanaysa waa niman afminshaariina saasaa lagu yaqaana aftahanimadu ayaga khaas kuma aha oo aftahanimadu waa mawhibo ilaahay bixiyo oo yani waxa weeye ina ina min albayaani la sixran waa kii nabigu dhihi jiray sal lay slam bayaanku marka waa shay ilaahay addoonka siiyo laakiin ayagu taqriiban yani si gooniya loogu tilmaamayaa in ay dadka aftahnimada ku khaldaan oy ku siraan macana kaanahum waaba ayaga oo khushuwun qoryo oo kale ah qoryahaasoo musanadatun la tiirtiiriyey yaxsabuuna waxay moodayaan oy malaynayaan kulla sayxatin qaylo kastoo soo yeedha calayhim korkooda inay tahay bay moodayan iyaga inay ku socotay moodayan fulaynimadooda iyo dadnimoxumadeeda iyo iska kalsooni la-aantooda wy macana hum iyaga ayaa alcaduwa cadowga ah iyaga unbaa cadowga ah ee faxdarhum ka digtoonow nebi maxamedow qaatalahum allahu allaha lacnadee annaa sideebaa yu'fakuuna loo duwayaa oo loo leexinaya see loo jeedinayaa oo yani loo gadinayaa oo xaqa looga gadinaya waa la yaaqe waidaa goortii qiila la yidhahdo lahum iyaga tacaalow kaalaya yastakfir dembi dhaaf ha weydiiye lakum idinka rasuulullahi rasuulka ilaahay dembi dhaaf allaha idiin weydiiye kaalaya haddii la yidhahdo lowow way laabanayaan way laabayaan ru'uusahum madaxyaalkooday laabayaan madaxay laabayaan macnaha way jeedsanayaan wa ra'aytahum waxaadna arkaysaa yasudduuna ayagoo jeedsanaya ama ayagoo jeedinaya dadka walxaal hum iyagu mustakbiruuna ayihin kuwo isla weyn isweynaysiinaya macnaha sawaaun isku mid weeye oo way siman tahay calayhim korkooda way ku siman tahay astakfarta dembi dhaaf weydiisayaa lahum iyaga am amase lam tastakfir dembi dhaaf ma aadan weydiinina lahum iyaga waa arrin siman oo ilahay agtiisa ku simo natiijaduna maxay tahay lan yakfir allahu alla dhaafi maayo lahum iyaga u dhaafi maayo marnaba laga aqbali maayo baryadooda wy maana ina allaha alle maxaa yeelay ina allaha alle laa yahdi ma hanuuniyo alqawma qowmka alfaasiqiina ee ilaahay jidkiisa iyo daacadiisa ka baxay munaafiqiinta ilahay hanuunin maayo wy maana hm ladiina yaquluuna la tunfiquu cla man cinda rasuli اllahi xata ynfaduu wlilahi khaza'in الsamaawaati wاlardi walakina almunaafiqiina laa yafqahuun hum iyagu munaafiqiintu aladiina kuwa wey yaquuluuna yidhaahda laa tunfiquu ha nafaqaynina oo ha biilina calaa man cid korkii cinda rasuuli lahi rasuulka ilahi agtiisa ahaaday dadka rasuulka agtiisaee la socda ha biilina waxba ha ku bixinina xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan masi ay u kala tagaan walilaahi ilaahay keligiina waxaa u sugnaaday khazaa'inu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka kaydadkooda dhulalka iyo samaawaadka kaydadka ku jira ilahay baa iskale walaakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yafqahuuna waxba ma fahmaan waxba ma fahmayaan yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan noqono munaafiqiintii baa weli la wadaa ila almadiinati magaalada madiina haddaan ku noqono layukhrijanna walle inuu bixin oo uu bixin alacazu midka ciziga iyo sharafta badani minhaa madiine xaggeeda wuu ka bixini aladalla ka dullinimada badan buu ka saaraya walilaahi alle keligii bay u sugnaatay alcizatu sharaftii iyo awood ولرسوله إيه رسول كيس إيه وللمؤمنين مؤمنين تيسوقنات ولكن المنافقين لكن منافقين لا يعلمون الساوح أمي أقول نموح قراني معه آيات كني waxay ku soo degeen ayaguna isla munaafiqiinta sida xadiidka saxiixaynka iyo keyrkood kusoo aroray uu kutusay min xadiidi zayd bni arqam ayib wa min xadiidi jaabir bni cabdillah labada saxaabiya kab way wariyaan xadiidka nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi markuu aaday duulaankii la magac baxay ghazwat lmuraysiya ama ghazwatu bani lmustaliq waa isku mid duulaankaa markuu nebigu aaday sal lay wasalam ayaa duulaankaas waxaa raacay munaafiqiintii qaar ka mid a munaafiqiintii raacday waxaa ka mid ahaa cabdullahi ibnu ubay ibnu saluul ra'su lmunaafiqiin yani ninkii odayga uu ahaa baa ka mid ahaa waxaa dhacday marka laba nin oo ninna yahay muhaajiriintii maka nebiga kala yimid ninna uu reer ansaaradiy reer madiine yahay ayaa isku dhacay biyo iyo waxbaa la isku qabsaday ceel yani biyo laga cabayo waxbaa la isku qabsaday labadii nin baa waxoogaa is-afdhaafay labadii nin baa nin walba kooxdiisii u habarwacday yaa lalmuhaajiriin buu ninkii muhaajiriga wallahi ree muhaajiriino kii ansaarina wuxuu yihi yaa lalansaar wallahi ansaaray oo laysu habarwacday nebigu sal ly slam arrintiibuu ka war helayoo wuxuu yidhi ma anoo idinla joogaad maanta jaahiliyadii habarwacashadeedii ku kacdeen dacuuha fa inaha mumtina buu nebigu sal lay sl waa uraysaay iska daayay iska daaya bu nebi sal ly sl waa uraysaay arrintii meesha bay ku dhammaatay warkii sidaa ahaayee labadii saxaabiye isku dhacay iyo arrintii xiisadii ka dhalatay baa waxay gaadhay ninkii la odhan jiray cabdullahi bni ubay bni saluul warkii markuu gaadhay baa wuxuu yidhi awa facaluuha ma sameeyeen buui ma saasay yeeleen maanta haadaa layidhi waa sameeyeen markaasaa wuxuu yidhi inamaa mathaluhum wa mathaluna bur kamathali lqaa'ili sammin kalbaka ya'kulka nimanka intaanu maka ka soo qaxeen aanu kusoo dhaweynay magaalada nebi oo maanta saa noo galay annagiiyo iyaga tusaale maanta waxaa noo abuuri sida ninkii had mahmahayee yidhi eygaaga cayili markaad cayiliisana ha ku cuno bal tusaale xumadiisi maama xumadiisi fiir munaafiqaas eygaaga cayili adiga ha ku cune macnaha raggaanu shalay soo dhawaynoon magaaladanada dejinnay oo yacni waxa weeyaan korsannay oo nagu bulaalay oo baa maanta annaga yacni noo gacan qaaday oo biyo nagu qabsaday oo saa noo galay soo ma eygaaga cayili ha ku cunay ka dhigan tahay bui arrintu marka intaa muusan ku kaaftoomin wuxuu yidhi haddii la laabtoon ka laabano duulaankanoon madiine ku noqono midka casiiskaee sharaf kale isagaa isku wada midka daliilkaee dulliga badan wuu ka saari magaalada oo la wada joogi maayo marka daliilka wuxuu ku wadaa nebiga aladalla nebiguu ku wadaa al acazana isagaa isku wada mid labaad buu ku daro wuxuu yidhi qolyihiisii intuu ku jeefsadaybu wuxuu yidhi waxa saas yeelaybaa sabab idinkaa u ah mushkilo oo dhan kulli fitna cinda geel idinkaa sameeyey maxaa yeelay haddaad waxoogaagan aad siinaysaan ka goosan lahaydeen waaba iska kala tegi lahayen maanta kadib nimanka aya waxba la siina maxamed dadka la socdaay ayagaaba iska kala gaaci doonay culaqabatayn ku sameeya waxoogaaga yarkaa ka goosto lan ansaar baa lagu tiirsanaa beerahoodii iyo xoolahoodii baa lagu tiirsanaayo weli khanaa'imtan iyo xoolahan iyo futuuxaadkan uma dhicin marka wuxuu leeyahay ka goosta ayagaaba iska kala tegi saddexda hadal markuu yidhi waxaa meesha fadhiyey wiil yaroo la dhihi jiray zayd ibnu arqam yaa raggii maqlaya ka mid a warkiibuu aad ula yaabo ka xumaaday adeerkiibuu sheegay adeerkiina nebiguu sheegay sal lay slam nebiga markuu warkii soo gaadhay cabdullaahi ibnu ubay baa loo yeehay munaafiq gaali baa leehay warkaa ma tiri baa leehay ma dhihin wuu ka dhaartay wiilkii yaraa baa leehi war wiilka yarkaaha dee ismoodsiiye ninkii odaygaa mar hadduu dhaartay dee wiilka unbaa maarata khaladka iska leh eedii anaa lay saaray buui aad buu zayd ibnu arqam arrintii uga xumaaday aniga oo fooraro wuxuu yihi aan xataa kor fiirin karayn oo foorara oo adeerkani intuu i yimid canaantay oo yidhi war balaaya qabay maxaa meelaha ku gelay adiga waxaan jirin baad sheegtay nebigii waa ku nacay waa lagu ceebowday anigoo eedaysan oo hoos fiirinaya ayaa waxaa soo degtay buui aayaadkanaa soo degay nabigaa iga damiyey sal lay wasalam markaasuu nebigu i arkay kadibna aayaadkanaa soo degay oo rabbi subxaana wa tacaala uu arrintii ku caddaynay waa in yaroo nabigu wuxuu yihi ilaahay baa kuu markhaati kacay zaydow warkii uu yidhi labadii war ee ugu khatarsanaaaba ilaahay baa soo guuriyey subxana wa tacala wuxuu yihi rabbi subxana wa tacala marka hum aladiina yaquuluuna munaafiqiintani hum iyagu aladiina kuwa way yaquuluuna odhanaya laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man cinda rasuuli illah rasuulka ilaahay agtiisa dadka ahaaday dadka rasuulka agtiisa waa saxaabadiiso kuwa la socdee lasoo hijrooday ee raacsan kuwa ha nafaqaynina biilka ka goosta saasay leeyihi laa tunfiquu ha nafaqaynina calaa man duul korkood cinda rasuulillahi rasuulka ilahi agtiisa ahaaday ha nafaqaynina xataa yanfaduu ilaa ay kala tagaan ayagaaba iskood u kala tegi oo kala dareeri waxay cunaan markay waayaane cunaqabateen uun ku sameeyo warkiisii horta waa ka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka jawaab wuxuu yihi walilaahi ilaahay keligii baa usugnaaday yuu u sugnaaday khazaa'inu samaawaati waalardi dhulka iyo samaawaadka kaydadkooda ilahay keligii baa iskale waxa kayd dhulka ku jira ee ku aasan iyo kaydadka samada ku jiraay intaba ilahay gacantiisa ku jira munaafiqaagan xunkaa haddii aad waxaad sheegaysa goosataba ma waxay kula tahay ilaahay rasuulkiisa iyo mu'miniinta inuu wax u waayahay ya isagoo waxa kayd kor iyo hoosba yaalla isagu uu gacanta ku hayo inuu wax u waayo may kula tahay walilahi khazaa'inu samaawaati waalardi ilahay wax u waayi maayo saasaa macnaa horta taa lagaga jawaabay walakina almunaafiqiina laakiin munaafiqiintu laa yaftahuuna ma kasayaanoo waxay la tahay uun intaa gacantooda ku jirta inay arrintu tahay ma fahmayaan intaasi hadday goostaan ilaahay inuu dadkiisa biilanayo oo meel kale wax uga keenayo oo khasnadihiisa kor iyo hoos yaalla uu u furayo taa munaafiqiin ma fahamsana maskaxdooda iyo caqligooduna ma gaadhsiisana macna ma fahmayaan burbari subxana wa tacala saas marka sideedaba arrintan la yidhaahdo cunaqabataynta iyo dhaqaalo ahaan in laysula dagaalamayo weligii taarikhda waa soo jirsatay saas mana waa laysku wiiqaa dhaqaalaha mar haddii lagaa wiiqo waa lagaa adagyahay adduunku dagaalka dhaqaalaha taqriiban marxalad hadda wuxuu ka gaadhay oo u fahmay mana hadda ka hor aan laga gaadhin sababtu waxa weeye wax kalaba lagugu samayn maayo adduunkaa laisku ururta waxa la leeyahay halla cunaqabatay badeecadiisana yaan la qaadanin badeecadna yaan loo geynin maalmo kadibna waa la gaajoonoo dadkii way gaajoonayaan kadibna waaba lagugu kiciyo adigiiba waa lagu kala tuuri soma saas waa midda hadda duulaanka dagaalka hadda matalan islaamka lagu hayo yani qaybihiisa ugu muhiimsan bay kamid tahay waxay ku magacaabeen tan yani tajfiif manaadic alusuuliya ku magacaabeen asal raaca ilaaha uu ka cabo waa in la ingejiyo sababta khaliijka loogu duulayo carabta loogu duulayo ilihii asal raaca la ingejinaya hay-aadkii iyo jamciyaadkii islaamiga ahaa ee muslimiinta wax tari jiray duulaanka iyagaa lagaga bilaabay maxaa loogu bilaabay mataqaana waxa weeyaan wa yani waxa weye laa tunfiquu calaa man cinda rasuuli illahi xataa yanfaduu dacwadan ay wadaan iyo waxaanay sheegayaan iyadaaba iska kala tegi irinta iyagaaba kiniisadaha inoogu imaan iyagoo gaajaysane ka kala erya kuwa wax siinaya soma dagaalku marka waa dagaalkii waay wax isbedelay ma jiro awoodda unbaa intii ka ballaadhan laakiin dagaalku waa dagaalkii kii taajirka ahaayo waxaystay oo muslimiinta wax tari lahaayoo dacwada wax tari lahaayoo masaakiinta wax tari lahaa waa nooca la juuleyn waxaa laleeyahay shilin walba meeshaad ku bixinayso waa in la ogaado iska jir khalaas nin walba waxoogaagaaga yaan lagu dabagelin is-ilaali buu dhihi soo ma marka yaa dugsi dhisi yaa masaajid dhisi yaa yaa ducaad wax ka qaban yaa diin wax u qaban nin walba waa carray laakiin waxaad ogaataan walilahi khazaa'inu samaawaati waalardi walakina almunaafiqiina laa yaftahuun gaalkana fiqi ma leh kan sidiisoo kale u fikirayana fiqi ma leh ilaahay khasnadihiisuna wax dhammaanaya maaha diintana way socon soma hay-adoo dhan lala dagaalan ilihii la ingeji wax walba laysku day inay sii fiicnaato mooyaane haba yaraatee wax kasi dhimi ma arka waa la sii qaadanayaa waa sii fidaysaa waa sii yani waxa waa sii bulaalaysaa ilaahay subxaana wa tacaala khasnadihiisa ayna ku talagelin oon gacantooda ku jirin macnaha sidaas weya yaquuluuna waxay leeyihin lain rajacnaa haddaan laabanno ila lmadiinati madiine haddaan ku laabanno layukhrijanna walle inuu saari oo uu saari alacazu kan ciziga leh asxaabu siyarku waxay soo saaraan in cabdullahi ibnu ubay ibnu salool wuxuu dhalay wiil aada u qiimo badan oo la dhihi jiray cabdullahi ibnu cabdillaahi ibnu ubay ibnu salool la dhihi jiray wiil saxaabi oo qiimo badan buu ah hadalkaa markuu aabihii ku hadlay oo qur-aanku soo degoo caddeeyey magaaladii madiine markii la gelayey oo inta safartii laga laabtay magaalada lasii gelayay yuu intuu iridda istaagay magaalada iriddeeda oo seef qaatay buu aabihii ku yidhi geli maysid magaalada ya imaa waxaad ku geli kartaa un inuu nebi maxamed kuu fasaxo iyo inaad qirto inaad adigu tahay midka daliilka ah rasuulka ilahi inuu casiis yahay haddii kalood isdhaqaajiso qoortaad seegi qoorta kugu ooli mayso ciyaar maaha dadkan mabda baa galay mugta aabba aabba meesha ma yaalla mabda baa meesha yaalla soo rasuul ilahi maada saa ku dhihin ilaa aad qirto inaad daliil tahay ama rasuul kuu fasaxo dhaqaaqi maysid bu halkaa taagnow meeshii isagoo taagan taa nebigoo socdo salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ila ciidanka gadaal buu ka socon jiray ayuu kusoo baxay kiyoo la hor taagan yahay markaasuu warse waxu jira wuxuu rasuul ilaahayo ma gelayo ninka hadalkaa yidhi ilaa uu ka laabto ama adigoo adu idanto geli maayo war inaga sii daa buri sidii buu magaalada ku galay walowlaa nebigu uusan u fasixi lahayn waa dili lahaa ninka yidhi buu ahaa nebiga intuu u yimi salawaatu rabbi waslamu aleyh markii cabdullahi bin ubay ibnu salool warkiisu batay dhibkiisu ayuu wiilkiisu nebiga u yidhi markaasuu yihi rasuul ilaahayo aabbahay dhibkuu hayo waan ogahay waxaana isoo gaadhaysa inaad damacsan tahay inaad disho aabbahayoo nin kale uu dilina waxaan ka baqayaa qalbigayga inay wax galaan ee aniga ii tir buuri anaa dilaya markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi sal ly waslam maya aabbaha mana dilayno isagaa lagu raaligelinaya ilaa markuu dhintay xataa nebigu uu janaasadiisa tegey oo maradiisii uu kafahaan u siiyey markuu wiilku ka codsaday oo nebigu uu ku tukaday oo waa kaan soo marnay suuratu tawba rabbi subxana wa tacala kaga hadlay soo marta macnaheedu waxa weeyaan marka yani taqriiban saxaabada ridwaanullahi calayhim waxaad garan kartaan imaaniyaadkoodu meeshay joogeen ninka aabihii seef la hor istaagayo nebigu ilaa uu kuu fasaxmoy dhaqaaqi maysidle iimaankiisu xagee jooga ciyaar miya saas wey maa maxaa laga rabaa baa inoo dhilay odayga maxaa laga rabaa sideeda odaygan dadka maxaa lagaga maagay saasaynu dhilay war dagaalamina odaygu waa qaldan yahay qabo oo ha la safanin khaladkiisa ha la safanin saas wey maana ayib yaquuluuna waxay leeyihiin lain rajacnaa haddaan laabanno ila almadiinati magaalada madiina xaggeeda haddaan ku noqono layukhrijanna walla inuu usaari ou saari al acazu midka ciziga badan minhaa magaalada xaggeeda wuu ka saari al adalla midka dulliga badan buu saaraya walilahi ilahay waa laga jawaabay taasna walilaahi ilahay keligii bay usugnaatay alcizatu awoodda iyo sharafta iyo walirasuuli rasuulkiisa iyo walilmu'miniina mu'miniinta usugnaatay sax casiiska ayaa magaalada joogi doona laakiin keebaa casiisa ma munaafiq baa casiisa mise mumin cizada ilahay baa iskale rasuulkiisaa iskale muminiintaan iskale gaal iyo munaafiq cize iyo sharaftoona male walakina almunaafiqiina laakin munaafiqiintu laa yaclamuuna ma ay oga barbi subxana wa tacala wax ma garanayaan yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyayo laa tulhikum yayna idin shuqlinin amwaalukum xoolihiin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona can dikri illahi ilahay dikrigiisa yayna idinka mashquulin waman yafcal ruuxii sameeya dalika arrinka fa ulaa'ika kuwaasi hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray wa anfiquu bixiya mimaa shay qaarkii bixiya razaqnaakum aan idinku irsaaqnay min qabli an yaatiya intuusan imaanin axadakum midkiin almowtu geeridu intaysan u imaanin oo fa yaquula marka uu yidhaahdo rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii maad idii dhigtid ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo ilaa ajalin ajal intii laga gaadhayo qariibin oo dhow maad idin dhigto ii kaadis oo fa asadaqa markaa aan wax sadaqaysto oo wa akun aan ahaado min alsaalixiina kuwan wanaagsan aan ka mid noqday walan yu'ahir allahu allana dibdhigi maayo nafsan naf dibdhigi maayo idaa goortii jaaa uu yimaado ajaluhaa ajasheedu markay timaado wallahu allana khabiirun midkii xoggaan awey bimaa shayga tacmaluuna aad samaynaysaa suuradda waxaa lagu gebagabeeyey laba arrimood arrin waa waxa weeyaan dardaaran layna siinayo oo laleeyahay xoolihiina iyo caruurtiinu yaysan dikriga ilaha idinka mashquulina sax shaqaysta xamaasha ganacsada yani beerta fasha xoolaha tabcada laakiin adduunyadaas iyo caruurtaasi yaynan idinka mashquulinin muhimadii laydiin abuuray oo dikriga ilaahay ah ha kaga mashquulina waajibaadka ha kaga mashquulina taas waa ruuxii sidaas sameeyo oo adduunyadiisu ay ka mashquuliso dikriga ilaahayna eed shaqaysateen wax ka bixiya wax ka bixiyada waxaa laga wadaa sakadii horta waajibka ay ka bixiye sadaqadiina ka bixiye qaraabo xidhiidhiskiina ka bixiye xuquuqdii lagu lahaana ka bixiye xoolaha wax ka bixiye inta aynan idinku imaanin geeri intaunbaad jaaniska haysataan oo hadday geeri idinku timaado markaa waad calaacalaysaanoo waxaad dhihi rabbiyow maad wax yar ii kaadisid oo markaa aan wax soo sadaqaysto kuwa wan wanaagsanna aan ka mid noqdee wax yaroo jaalisa maa dib ii siisid intaadan ku calaacalinoo taasi idinku imaanin waxaad shaqaysateen iyo xoolihiinna wax ka baxsada haddii ay warkaasu halkaa ay arrintu gaadhana naf waktigeedii gaadhay ilaahay dibdhigi maayo bilbiriqsina la dibdhigi maayo weligaa haddaad calaacasho lagu dibdhigi maayo jaalis waxaad haysataa intaada dhiman ayib waxaa marka xoolahan iyo adduunyadan baa laynagala hadlaya saddex qodob xaqiiji haddaad doonayso inaad adduunyo sharkeeda ka nabad gasho saddex qodob xaqiiji qodobka koowaadi waxa weeye adduunyadan jidka ay kugu soo gelayso iska hubso oo jid xalaalaha kugu soo gasho waa mid marka labaad adduunyadan intaad shaqaynayso ood ka shaqaynayso yayna kaa mashquulinin waajibaadkaagii waa qodob labaad waa qodob saddexaade markay kaa baxayso ha ku baxdo meel ilaahay raalli ku yahay oo ogolya saddexdaa qodob haddaad xaqiijisaan khalaas adduunye iyo dhibkeeda waad kala nasanaysaan hal qodob hadduu kaa maqan yahay waad dhacday khatar baana xalkaan ku jira macana saddexda qodobba laba qodob baa meeshan ilaahay ku sheegay subxaana wa tacaala oo ah yaynan idin mashquulinin iyo qodobka labaad oo ah baxsada oo sadaqaysta oo aakharo beer aakhara ka dhigta oo ilahay agtiisa ilahay kugu dhawaada subxana wa tacala yaa ayuha aladiina kuwa aamanuu rumeeyey laa tulhikum yayna idin shuqlinin oo idin mashquulinin amwaalukum xoolihiinu yayna idin mashquulinin walaa awlaadukum iyo caruurtiina toona caruurtiinu yayna idin mashquulinin min dikri illahi ilahay can dikri illah dikrigi ilahay xaggiisa yayna idinka mashquulinin salaatii iyo soonkii iyo xajkii iyo diinta u adeegideedii iyo yayna idinka mashquulinin waman yafcal ruuxii fala dalika arrinkaa fa ulaaika kuwaas hum iyaga ayaa alkhaasiruuna kuwa khasaaray maxaa yeelay shay rakhiis oon qiimo lahayn bay qaateen kii qaaligaha ee qiimaha lahaa iyo raasamaalkiina waa ka tageen wa anfiquu bixiya mima shay qaarkii bixiya razaqnaakum aan idinku irsaaqnay min qabli an yaatiya intuusan imaanin axadakum midkiin almowtu geeridu aysan u imaanin intaanbaad jaanis ka haysataa haddii ay kugu timaado adiga xoolahaas isma lihidin wixii geeri markay timaado ka dambaysa rag kalaa iskale ood u tabacda mooye adigu malihid rag kalaa iskale oo yaa iskale waxaa iskale dadka dhaxalkaaga le kuwaasaad u tabacday marka geeriinta ka horraysa waxaad baxsato unbaad leedahay oo fa yaquula markaa uu yidhaahdo rabbi rabbigayow lawlaa akhartanii maad idib dhigtid ilaa ajalin muddo intii laga gaadhayo qariibin oo dhow ajal dhow wakti yar maad isiisid wakti dhow intii laga gaadhay wax yaroo jaanisa maad iigu darsid oo nolosha iigu celisid oo fa asada maxaad rabeen haddii lagugu celi maxaad samayn lahay oo fa asadaqa markaa aan sadaqaysto oo wa akun aan ahaado min asaalixiina kuwa wanaagsan aan ahaado waana sadaqaysan dadka wanaagsanna waa ku darmanaya haddaad saa ii celisay waa beenti haddii la celiyo xadda walow rudduu lacaduu limaa nuhu canhu haddii dib laynoo soo celin lahaa meeshan baan ka bilaabi lahay beertii xaggay iga taagnay dukaankii xaggay hawshu iga taallay maxaa iga kala dhimanaa halkan baad ka bilaabi mooyaane waxba hagaajin maysa ilahay baa ina yaqaana subxana watacala walan yu'akhir allahu alla dibdhigi maayo nafsan naf dibdhigi maayo oo waqti loogu dari maayo idaa goortii jaaa uu yimaado ajaluha ajasheedu markay timaado markaasay ku eg tahay la dibdhigi maayo wallahu allana khabiirun midkii ogsoomay oo xoggaal u ah bimaa tacmaluuna waxaad sameynaysaan abaalkeedana waa laydin marin wey macnaha hada wabilahi tawfiiq wasali allahuma wasalam ala nabiyina muxamedin wala alihi wasabi waslm